أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xadiidkii xalay casharku inoogu bilaabmay dhammaadkiisii hada xadiidu ibni abi xaazimin waa xadiidu yacquuba yuqaaribu anigoo caadi mala nusqa imaka lay tusayey oy dhacday halkan hada xadiidu abi xaazimin ee sawaabna maaha oo cabdilcaziiz ibni abi xaazim iyo yacquub baa labadooduba abi xaasim kaga warinaya aniga wii saxanya waa caadi hada xadiidu ibni abi xaazimin laakiin hadday nusqadaas oo kale wax lamida ay jiraan way dhacdeen hada xadiiu abi xaazimin abu xaasim xadiidkan guud ahaanba isagaa leh oo isagay riwaayaadku isugu imanayaane sawaabku waa ibnu abi xaazimin kalley aniga waayo caadi ee nusqa imaka lay tusayay ay ibnoodu ka maqan tahay oo bal matalan adigu waa ciddii ay bal taasi kaba dhacday un baan eegayna hadday aydin kaba dhacday un baan ujeedaa oo nusqada ay la mid noqoto kolley waxaan ku dhex jirnay xadiisi adigu waa marka la eego duruq aada u badan uno laba xadiis oo keliya un baabaynu mala casharka caawina xataa haddaan dhammayn karo oo ku dhammaanaya xadiis xalaya midkan waxa baabku ahaa baabu fadiilati ictiyaaqihi amatan uma yatazawajuha hadduu ruuxu waqtiyadii hore addoommo ahayd addoon uu bal masalan lahaa uu xoreeyo dabadeedna uu guursado bal fadliga ay leedahay taas baynu ku dhex jirnay riwaayadka qaarkoodna dee kolley safiya bintu xuyay iyo taas iyo bal umuurteed iyo si rasuulka ilaahi guursaday xadiis baynu soo aragnay laakiin insha allahu tacaala wuu dheeraan doonaayo bal waan arki doonaa iyada taas waxa inoo dambeeye laakiin baabku kaas buu ahaa wuxuu yihi markaa musanifku وxadثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana khالد بن cabdاللahi عan mضrف عan cاamir عan أbي burdةa عan أbي muسى qal أنhu qاal t xadiiku waa xadiiaynu kitaab الiman isagoo intan dheer ka dheer kusoo maray waana xadiiث rasuulka ilaahay wiir saddex in la siinayo ajrigooda laba goor saddexdii waxaa kaba mid ahaa dee nin addoon lahaa addoontii waxbaray edbiyey dabadeed xoreeyey markaa guursaday xadiidka aynu ku soo marray taasee kitaabuliimaan ayaa imaka isagoo intii aada ugaba yar oo qeybta halkan baabkan munaasibka muslim uu kaba soo qaatay ayuu soo celiyey dee kolley muslim walow aanu sida bukhaarina celcelintiisu u badnayn haddana waynu soo aragnay iyadoo axaadiista ama dee waxa weeyaan uu soo celiyo meelo kala duwan uu ku soo celiyo waxaana u badanba muslim inuu xadiidka duruqdiisa meel keliya ku wada sheego laakiin horena waan usoo aragnay caawna waa tan aan arkayno bal mid kalena waan arki doonaa haddii a la idhaaho oo ah kolkol iyadoonu dee dariiqii ama duruqdii meelo kala duwan uu kuba sheegaa taasna way jirtaa kolle waxoogaa majmuucay noqonaysaa mid iyo laba iyo saddex iyo afartoona maaha oo wax kaba badan oo dee majmuuca baynu hore usoo aragnay marka xadiisku waa ka aynu soo marray caamirkanna waa imaamkii weynaaye shacbi weeye camir bnu sharaaxiil waa magaciisii nisbadiisana ashacbi buu aada uguba shuhroobay abu murdana waa in abi muusa alashcari oo aabihii buu kaba warinaya marka abu muusa wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi fi ladii fii shani ladii waa kii shanigiisa isagoo kaba hadlaya yuctiqu xoreynaya jaariyatahu jaariyadiisa uma yatasawajha guursanaya lahu ajraani waa intan intuu xadiidkii kolley ka soo qaatay fi ladiina manaa rasuulkii ilaahay hadalku yihi lahu ajraani dan weeye dee kolleyna waa kan oo ti wixii kale la socdayna waa kan qeyb inoo soo yar ikhtisaariyey laqbada san ku laqbeeyeyna qaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam fi ladii waa fii shani ladii kii shanigiisa ama xaalkiisa isagoo ka waramaya ka hadlaya yuctiqu jaariyatahu uma yatazawajuha muxuu yihi lahu ajraani laba ajri baa usugnaaday bal taasba weeye xadiisku waa xadiis aynu soo maray raqamkiisna qolooyinka inaan kitaab raqamaysanaysan waa inoo yaala isagoo intan dee saddex qayboodba ahaa ama saddex qolo ajrigooda laba goor la siinayo boqol iyo afar iyo konton raqamkii a kitaabuliimaan bal weliba waxa la socday markaa shacbi inuu nin dee su-aal weydiiye ugaba jawaabiyo xadiidka u sheegay yidhi bal bilaash kuba qaado intaa in ka yar waa xadiidkaas kooban in ka yar ciraaqna way joogeen ayaa ruuxu madiine uu tegi jiray isagoo u safri jiray u rixlayn jiray de waa ayaamo dhan buu sii soconaya safar weliba safarkoodii dee dhibta badnaa ee ninka ugu rooni kaa raaxilo helay ahaa ka kalena lugeynayeyba si uu xadiidkan in ka kooban uu soo faa'iidaysto waa cilmiga iyo dalabkii iyo rixladii iyo si ay u adkaysanayeen dee mashaqada uu leeyahay cilmigu hadday tahay taxsiilkiisa iyo safarkii taasna ay ku gaadheen dee maqaamkaas sare ilaahay gaadhsiiyey waa taa aynu wixii ay noo soo dabdiyeen inoo soo naqliyeen kuba intifaacayno taasaa la socotay bukhaariiyo muslimba cibaaradu way la socotay halkan xadaثna abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثna cafan qaala xadaثna xamaad bnu salamata qaala xadaثna haabit can anasi qaala kuntu ridfa abi dalxata ywma khaybara wuxuu yihi anas ibnu malik kollay sanadku waa dadka dee inagu badan ee inagu soo noqnoqda waxaan ahaa oo dee aan la fuushanaa daabadiisii ama raaxiladiisii uu fuushanaa abu dalxa maalintii khaybar xadiidka xalaytaynu soo aragnay qayb kaba mid ah waana kan inoo soo celiyey isku raqamna markaa hore way ahaayeen walow raqamkan kale mukararkii uu soo dhex galay markaan eegna arqaamtii inoo socotayna boqol iyo kun iyo saddex boqol iyo shan iyo lixdan dee haddaad baabkii ka horreeyey aan eegno kun iyo afar boqol iyo toddobiyo labaatan baa raqamkaasi aynoogu dambeeyey taasi waxay ka dhigan tahay xadiidkani waa xadiis mukararo raqamkani waa horreeyey oo horeynu usoo aragnay kollay xaj aakhirkiisii baan kusoo maray walow aynaan intan imika inoo taalo riwaayaadka kumaynaan soo marin ee xadiis dheer buu ahaa uu halkaas soo ikhtisaarsaday dee tegidoodii iyo markaa ay khaybar tegeen iyo markay soo noqdeen rasuulka ilaahay inuu aayibuna taa'ibuna lahaa markii jidaaradii ama ay u muuqatay madiina intaas baynu soo maray lakiin wuxuu leeyay waa xadiidkii uun se intan dheere imika halkan noogu suganay markaa horeba kumaynaan soo marina raqamkaa uu lahaa waaziye laakiin xadiidka asal ahaanba ama asalkiisiiba ah kaa ahaa waayo halkaa hore ayuu ikhtisaarsaday imika halkana waxaanu halkaa hore kusoo sheegin buu kuba soo sheegay raqamkan uu siiyey waa raqamkaa horeynu soo marray lakiin intan aynu haynaa ficlan markaa hore laftigan maynaan soo arag wuxuu uhi kuntu ridfa abi dalxata yowma khaybar waqadami qadamkayguna tamasu waxay taabanaysay qadama rasuulillaahi sala allahu calay wasalam macnaa aada bay isugu dhowaayeen oo isagu wuxuu raaxilada la fuushanaa abu dalxa zayd ibnu sahl zawju ummi rasuulkii ilaahayna way isdhinac socdeen markaasaa isaga lugtaydaaba taabanaysay buu leeyaho dee markaysay aada isugu dhowaayeen iyagoo labadooduba hadday wax fuushan yihiin ayay bal matalan taasee lugtii rasuulkii ilaahay qaala wuxuu uhi faataynahum anas baa leh waa qoladii reer khaybar weeye khaybar deganayd baanu u nimoonu soo gaadhnay xiina bazaqat ishamsu kollay habeennimay xusuuntooda korkooda yimaadeen waan markii dee meel duleedkooday degeenoo haddana salaaddii subax markay tukadeen dabadeed bay soo dhaqaaqeen ee xusuuntii la dul yimi markaa markay cadceedu soo baxday oo waktigii ay xusuunta ka soo baxayeen ay beerahoodana ay imanayeen xoolahoodana ay soo dareerinayeen taas baanu soo gaadhnay bazaqat macnaa dalacat weeye markay cadceedu soo baxday waqad akhrajuu walxaal qad akhrajuu ay xusuuntii ka soo saareen mawaashiyahum waa jamcu maashiyatin oo waa xoolahoodii dee foofayay uun dee sida lo-doodii iyo adiyo adu bal wixii ay xoolaha ka haysteen wakharajuu waanay la baxeenoo bifo kuwa way soo saareen wakharajuu waxaa kaloo la soo baxeen bifu-uusihim faasaskoodii iyo wa makaatirihim sambiiladoodii iyo wa muruurihim majrafadahoodii oo wixii beeraha lagaga shaqaynayey oo fuus waa jamcu fasin oo dee waa fasiga aan garanayno makaatilna waa jamcu mictal oo waa qufada ama zambiilka ayaa mictal u waa wixii midhihii iyo wixii bay kusoo guranayeen ay goosanayeen muruurna jamcu marin oo halkan wuxuu imaam nawowi raximah llahu tacaala uu kuba fasirayaa marigan inuu almasaaxi waayo bukhaari baa laftigiisa meel aan halkan ahayn ba ay waxa dhacday masaaxihim oo ujeedadu masaaxina waa jamcu misxatin oo almijrafa mijrafada waxaan aan idhahday lafdigan mijrafaba waa lafdi carabiya weeye ee dee siiqadiisii un baynu yar bedelay oo mijrafa likownihaa tajrif oo wixii bay xaadhaysaa lagu qaadayay oo mijrafa iyaduba waa lafdi carabi ah haddaba waa masaaxida ama mijrafadaha ama noocageedooda roonroon taas baa muruurtu ay tahay macnuhu waxa weeyaan xoolahoodina way soo saareen wixii ay basaatiintood iyo beerahooda kaga shaqaynayeen ama waxay dee iyagu masalan ama ay ku guranayeen waxan ay guranayeen ay kuba ridayeen iyagoo wata ayay soo baxeen oy dabadii u soo baxeen faqaal waxay yidhaaheen muxamedun wlkhamiisu manaa haada kani muxamedun muxamed weeye iyo wlkhamiisu ciidankii qaala anas baa wuxuu yidhi waqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam kharibat khaybaru xalaytaynu intan soo maray soona sharaxnay macnaha iyo labada macno ee ixtimaalayso ina idaa nazalnaa bisaaxati qowmin fasaaa sabaaxu lmundariin intan xalayba way noogu sugnayd riwaayadii qaala anas wuxuu yidhi wahazamahum allahu caza wajalla ilaahay uu jebiyey nimankii yahuudeed ayuu jebiyey o dee waa la dagaalamay dagaal baa ayaama socday maalin keliya dagaalku kuma dhammaan markii dambena waa laga qaalib noqdo ilaahay baa jebiyey wawaqacat waxaa dhacday fii sahmi dixyata saxaabigaa dixya la yidhaaho alkalbi nasiibkiisa ama qorigiisi iyo sahmigiisii waxaa ku dhacday jaariyatun jamiilatun jaariyo qurux badan jaariyadu dee haweeneedna asalkeedu xor bay ahayd bal binta dee malikihin baabay ahayd odayaashii ama raggii madaxdooda ahaa midkoodna waabu qabay oo kale laakiin marka la eega ma-aalkeed iyo waxan ay kuba dambaysay kuba dhacday sabyi bay ahayd oo san baa dee waa tan waa wax laba hantay oo la milkeeyo tan baa dee jaariya ahaan oo laftiga jaariya ta xortaana waa la yidhaha ta addoontaana waa la yidhaha laakiin xorta marka lagu idlaaqayo jaariya waa intay yar tahay weeye weli aanay xataa gashaante ama aanay dee roonaan taas baa jaariya laydhaha laakiin imaada ama markaa addoomaha loo isticmaalayo mid yar iyo mid weynba waa loo isticmaalaa bal sahmigiisii bay ku dhacday xalay waxaan soo maray kollay sabyigay kaba mid ahayd rasuulka ilaahay buu weydiisay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaas baa rasuulka ilaahay yidhi dee jaariya isiiyo mid qaada buu yihi deeto maaha isagu wuxuu helay oo qaybtiisii marka ahayde laakiin markii dambe rasuulka ilaahay dee siiyeyna idan buu kuba qaatay taas bay dee sahmigiisii ay noqotay marka hore dee waxaabay ahayd rasuulka ilaahay buu weydiisoo siiyeen fashtarahaa rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam jaariyadaas baa rasuulka ilaahay wuxuu ku iibsaday bisabcati ar-usin toba toddoba madax buu ku iibsaday kolley iibsiga xallay malaa xadiidka waxwaynu kala soo aragnay waa sin rasuulka ilaahay siiyey dee waana tii in rasuulka ilaahay loo yimi oo layidhi tani cid kale umaba suubatiya waa taan soo aragnay waayo waa binta malikihim ama xuyay ibnu akhdab sayidu qurayda wanadiir waktiga ahaa ma noolayn ninkeeduna waaba dee raggii madaxdii markaas halkaas oo kale midna sila haaruunba weeye dad mansiladan uu dixya leeyahay iyo mansilo ka saraysaba saxaabo oo badan baa jirtay oo dee marka la eego in dadkii ama meesha la keenayna nafaas ahaan iyo qiimo ahaan wax la qiimo ah oo u dhigmayay may jirin oo dee mar markaa taasi waxay noqon lahayd dad isaga ka awleysana way jireenba markaa tan ba waana tan ay dadkii ay yidhaaheen oo yidhaheen saasaaba jirta haddaba rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iibsiga halkani waa ciwad ahaan baayo waa macno majaaziya macnaa bedel ahaan buu u siiyey toddoba kale si uu iyadii u soo celiyo dee umuuraha jira daraaddeed xalayna waxaan malaa intaa wax ka duwan baan soo aragnay bal alfaadaha kolley xadiidka haddaan dib ugu yar laabmo oo markii uu yimi ya nebiy allahi acdayta dixyata safiya binta xuyay sayida sayidi quraydata wanadiir markaasa ay khud jaariyata min asabyi hayraha rasuulka macnaha waa mid kale oon iyadii ahayn qaado waa dee si yar nooc insaaf ama cadlina uba yimaado mid kale qaado oo ciddii aan dee rasuulkii ilaahay ahayn dee bal maalan tan nasiibkiisa noqotaba hadalka dadku mugu ahayn sida imaka halkan ah isagii qiimo ahaan iyo marka laysku celceliyona wixii dee wax u dhigmayaana may jirin halkana toddoba inoo taale kolley ruwaadana inta la tasxiixin karo waa la tasxiixiyaa ee laftigaa hore jaariyadan may keenahayn wax intaa ka badan anfinteed oo ziyaado anfinteed kumay sugnayn oo bal matalan wax tanaafi oo meeshii kaba dhexeeyaa ma jirto jaariye aan iyad ahayn qaado kuma sugna ama cibaaradaas kuma sugna maa yanfi azyada min dalik in dee uu helo ama markii dambe ha looguba kordhiyo wax intaa kaba ziyaadsanaya almuhim waxa weeyan iibsiga halkani waa tacwiid ahaan iyo ciwad ahaan buu u siiyey uma dafaca ilaa ummi sulaym ummu sulaym buu u dhiibay tusanicahaa lahu iyadoo diyaarinaysa oo hagaajinaysa tusrixo wa tuhayi'uhaa diyaarin qaala wa axsibuhu qaala laba qaalo iyo waaxsibuho dee yar shaki tilmaamaya inooguba sugan daahirkuna waxa weeye qaalada hore xadiidkan lafdigan aan hayno thaabit lbunani baa anas ka warinaya riwaayadan anasna waa ninka xadiidka inoo soo warinaya marka qaalada hore faacilkeedana thaabit baan kaba dhigaynaa ee kan waaxsibuhu qaala uu leeyahayna qaalada labaad faacilkeeduna anas buu noqon oo qaala thaabit wuxuu yidhi waa shaki baa yar gale waaxsibu waxaan u malaynayaa qaala inuu yidhi watactadu fii beytiha macnaa tusanicuhaa lahu watuhayiuhaa watactadu fii beytiha intan buu ka shakisanya jumladan iyadoo dee anas inuu taa yidhi ku ciddo tirsanaysa aqalkeedii kolle ciddo tirsiga halkan sabyiba weeye nikaaxii horena waa go-aye laakiin waxa weeyaan waa inoo dambeeyaano dee waa xukumkii waa alistibraar waa dee in xamli jiriyo in kale adu waa wixii lagu hubsanayo hal xaydaa intuu kaba imanayo ee la ogaanayo caloosheedu inay madhan tahay ama raximkeedu madhan yahayo waa dadka masbiyaadka ah ee xukunkoodiibu ahaaba inay kolley kuwa iyagu bal maalan waxa weeyaan lasoo qafashay oo kale nikaaxoodii hore uu go-aya waa dhammaanaya laakiin ruuxan kale ay sahmigiisa kuba dhacday ama nasiibkiisa ay ku dhacday uma banaanaanaysa xataa yustabra ama xataa tustabra ilaa iyadii la hubsado bara'ata raximihaa la hubsado marka bara'ata raximkaa la hubsanayaana ise lagu hubsanayaana bal waa hal xaydo ah oo ay xaydo marka ciddada imika halkani waxay macnaheedu yahay un waa istibrihii kolley dadkan xukunkoodaba ahaa waayo waa nooxa inoo dambeeya halka markaa la markaas waxa weeye ilaa istibrahan iyo baab uu inoo dambeeya wax inoo iman dooneen wahiya haddaba haweenaydu safiyatu bintu xuyayyi bay jaariyadu ahayd qaala wuxuu yidhi wajacala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ka dhigay waliimataha waliimadeedii altamra waalaqida wasamna xoola umuu qalin waana markii laga soo laabmay khaybar intaan madiine laakiin lasoo gaadhin bay ahayd wuxuu ka dhigay aqib iyo subag iyo timir ee laysku futeeyey oo marka hore timirta oo lafta laga saariya adladka laysku burburiyay oo taas dabadeed ba haddana lagu cajiimayaa subagii eetay noqonaysaa wax saa looga cuno waana xayskaa la odhanayay taas buu ka yeelay see loo sameeyeyna waa tan fuxisat ilardu dhulkii baa la xaadxaadhay afaaxiisa macnaa dhulkii afaaxiisa waa jamcu fuxuusin oo ujeedadu waa tan walow mafxisa markaa qadaati libaydiha xadiidkii bal maalan xagga masaajida oo kale oo xamaamka iyo wax lamida ama deesan wixii ay dhulka markaa ay meeshii yar xaadxaadhaan si ay beedkeeda udhigaan halkaas baa maxfisa laga cabiraa markaa fuxisadna waa ciddii meeshii ayaa adigu la kala yar durkiya la yar xaadhay waa la yar goday si nidacdii aynu xalay soo maray loo dhigo waayo haddii dhul aan kala dheer oo kale ama aan yar godnayn inta la dhigo subagiio wax saa'ila lagu shubo oo halkii lagu daro uu dareerayaayo markaa wixii wuu daadanaya haddaba dhulkii baa la xaadxaaday wey faxsigu waa ciidan iyo waxaasoo la yar kala durkiyo bal maalan markaasaa nidacdii ama idiintii iyode bal maalan taas baa la dhigay meeshida meel yar godan bay noqotay markii ciiddii loo kala xaadxaadhay dabadeed baa deeto ee wixii bal maalan aqidkii adigu xayskii lagu sameeyey taa weeyaano waa sidii loo samaynayo fuxisat ilardu afaaxisa macnaa kushifat wausilad wey macnaa waa la yar kala xaadxaadhay si loo yar godo ciiddii baaba la yar kala durkiye wajiia waxaana lala yimi bilandaaci jamcu nidcin ama nadcin ama nidacba fawadicat fiiha andaacdii baa la dhigay meeshii la xaadxaadhay ee la yar ciideedii la yar inta kala yar durkiyey ee la yar goday baa andaacdii la duldhigay wajiia waxaa lala yimi bilaqidi wasamni aqidkii iyo subagii oo iyadii baa lagu shubay dee markaa meeshu way godnaatay oo wixii kama daadanayaan waxoodiina markii laysku futeeye laysku cajiimay ayaa ay dadkii cuneen oo fashabica annaasu dadkii waliimadii ayay kaba dhargeen qaala anas baa wuxuu yihi waqaala naasu dadkii baa waxay yidhaaheen oo dadkii baa is odhanaya laa nadri ma garanayno atasawajha inuu guursaday rasuulkii ilaahi ama itakhadaa uma waladin oo dee malaa waxa weeye kolley waa tanoo waa ruux sabiyo ahaana markaasaa waxay ka sha addoonna markaa way noqotay laakiin rasuulka ilaahay baa xoreeyo saynu soo maray xorayntaa uu xoreeyey buu meherkeedii kaba dhigay iyagii baa isidhi talow dee maa weli addoontii unbaa oo si maariyo oo kale iyo waa umuwaladay u tahay ama waa addoonta bimilkil yamiin bo dee markaa arrintiisu ay noqonaysaa iyo dee la kulankiisaasi mise waaba intuu xoreeyey buu guursaday ma kala garan intiiba yar kala garan waayeen iyagii baa yidhi talow maxaa xaaladu yahay qaalu deete waxay yidhahdeen iyagoo dee bal matalan waa dadkii arrinkan shaki u galay in xajaba hadduu xijaabo oo sida dee dumarkan kale ee dee waxa wayn ummuhaatu lmu'miniin saasoo kale uu u xijaabo fahiya imra'atu haweenaydiisii weeye wain lam yaxjuba haddee imaadu way ama addoomu way ka dunaayeen dumarkaa xaraa'irtaae haddaanu xijaabinna fahiya umu waladin waa adugu hadida wuxuu dhashay umu walado noqonaysaa waa addoontiisa milkalyamiin uun dee hadduu laba kulmana uu kula kulmayo falama araada habeenkii dee markaa hore rasuulka ilaahayna la aqalgal falama araada markuu doonay an yarkaba inuu fuulo dee iyadina raaxiladii buu ku qaadaya ayuu xajabaha rasuulka ilaahay uu xijaabay waa si dee iyaguba ay lahaayeen waxaa u caddaatay inay ummuhaatulmu'miniin kaba mid tahay aswaajtiisii ay kaba mid tahay faqacadat waxay fadhiisatay calaa cajzi lbaciiri neefkii raaxiladiisii alcadbaabay ahayd ama hashiisiiba uu fuushanaa qaarkeedii dambe macnaa isagii bay la fuushay weya rasuulka ilahi intuu hadda dee wuxuu yeelayna uu ku xijaabo ayuu isagu xagga hore u fadhiistay iyadna dabadii uuma xaggii isaga ka dambaysay ayuu u sameeyey meel ay ku fadhiisan karto oo ay fuushay cajusna kolley jiin jiimtu way damisan tahay markaa dee waa xagga dambe oo nama qaarka dambe cajus bal matalan haddaba faqacadat calى cajizi اlbaciiri facarafuu waxay garteen anahu qad taزawajaha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inu guursaday falama danow min almadinati madiine markay usoo dhowaadeen ayuu dafaca rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay ayaa raaxiladiisiibuu aada u ayuu u adigu dedejiyey weye oo sida riwaayo dambe inoogu dambaysa markii ay madiina u muuqatay ayaa dee dhammaanba muddona waa laga maqnaaye dadkii way xisoodeen oo madiina iyo dee bal taasoo deetay rawaaxishoodiisi ay hore u gaadhaan ninkastaa wuxuu fuushanaa buu aada u eriyey rasuulka ilaahayna dadkaasu kaba mid aha dafacna macnaa rasuullahi wa asraca biraaxilati weeye waa dedejiyey wadafacna anaguna macnaa rawaxishayadii waxay aan fuushanayn ayaanu aada u erinayba qaala wuxuu yihi anas facasarat innaaqatu lcadba waa halkii dee marka horeba uu baciir ka cabiray laftiga baciirna awrka iyo hasha labadaba baciir uu ku dhacaa luuqada carbeed oo dee innaga baciir inaan awrka iskaga laqbaysano isaga badan tahay laakiin baciirku waxa weeyaanun jabal iyo naaqa waa lagu kala dee way kala leeyihin laakiin albaciir wuu shamlinayaa waa awrkana waa lagu idlaaqaa baciir hashina waa lagu idlaaqayaa taasba wey imika halkan hal bay ahayd waa hashiisi cadbay ahayd markii horena waa kaa baciirka axad alacraab bay kaba soo naqliyeen isagoo yidhiba sharibtu labana baciiri ujeedada waa dadkii dee luqadoodana ay xujaysanayeen facasarat inaaqat lcadba hashi baa turunturootay wanadara rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahayna uu dhacay wanadarat safiya oo la saarnaydna way dhacday casaratna waa turunturadii nadaratna manaa nadara bmacnaa saqada weeye asalka hore annuduur alkhuruuj buu leeyahy waa bixid wax lababaxo iyo infiraadka waabatan dee annaadir laa xukma lahu waxa dee masalada masaa-ishii kale ka duwan gaar ugaba baxday oo kale iyo waatan naadir laba yidhaaho in kelimatu naadira haddii la yidhaho wixii nadaa'ibteeda ahaa la midka ah ayay gooni kaba tahay haddaba imaka halka nuduurku waa macna suquud weeyaane rasuulka ilaahay baa dee markii hashi ay turunturootay ayuu dhacay iyadna way la dhacday faqaama rasuulka ilaahay baa intuu kacay may jabin oo wax may noqone intuu kacay buu fasataraha iyadiina waa ruux dhacay xijaabkii iyo wixii iyo dee waaba dhici karta in tiibo deeta asturay oo dadkiina way la socdaano waana maalin ah waqad ashrafat innisaa dee dumarkii iyaguna meesha marayee socday dumarkii kale maha dumarkii kale waa dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee kollay dumarna kol haddii la wada qabo inaase lagama waayo dee dad isjecel taas ma noqonayaane markaasay intay daalacdeen oe xaggeedii eegeen ayay faqul la yidhaaheen abcad allahu lyahuudiyata waa adigu yar khayradii u weeye wax kale maaha waa dumar dee haweenay soo biirtay weeye oo de iyagii bal masalan kusoo biirtay markaa waa hinaasi ubaytay layidha ilaahay ha fogeeyo waa dhicidii ay dhacday bay kuma diganayaan allaha fogeeyo tan yahuudiyada allaha dheereeya taas bay yidhaaheenba waana dumarkii rasuulka ilaahay waayo lafti baa inoo dambeeya maha dumarkii kale inay yidhaaheen qaala wuxuu yihi saabit waa odhanaya qultu waxaan ihi ya abaa xamsata awaqaca rasuul اllahi salى اllahu alay waslm rasuulka ilaahay markaa miyuu dhacay oo ma dhulku ku dhacay qaala wuxuu yihi anas i wallaahi iyada waa xarfu jawaab sida nacam ee waatana qasam hortiina way timaadaa ha wallaahi baan ku dhaartay laqad waqaca waa dhacay qaala anasun macnuu kolley xadiidkii iyo riwaayaadkii hore riwaayada xalay aynu soo aragna weeye waxuu inoo soo kordhaya ma jirto dee alfaadaha luqada ahaynba macnahana guud ahaan waan soo ogaanay ee waana inoo dambaysaayo had iyo goore bal masalan riwaayaad kalena waa inoo dambeeyaan ee imaka riwaaya soo dhex gashay oo kutubta qaarkood ee xadiidkan may kala soocin ee raqam gaara may siin dee kuwa qaarkood ee xadiid keliya unbay ka wada dhigeen imaka horta qaala anasun wuxuu mawsuul waa sanad mawsuula uun isnaadkii horeynu soo marnay buu ku xidhiidhsan yahe mucallaq ma aha in sanadkii intuu maqan yahay isa dee bukhaari kuma badan ama uu badsado muslim uu halkan tacliiq ahaan ama mucallaq ahaan uu laba yimi isagoo sanadkii xadfay ee sanadkii hore ayuunbuu imaka raacsan yahay mawsuul ku yahay sanadkii horena waa kan imakaan kaba soo baxnayn riwaayadan kagaba soo baxnay laakiin arrintu maxay tahay waa qisadii safiye hadday tani tahay intan kale waa qiso weliba riwaayaadkeedu inoo dambayn doonaan oo riwaayo ka safiyaiyo arrinta khaybar baa ka dambayso inoo soo noqonaysa markay taasi dhammaato riwaayaadkii zaynab iyo guurkii rasuulka ilaahay guursaday iyo weliimadeedii iyo xijaab soo degitaankeedii riwaayaad baa inoo dambeeya ee tani waa riwaayaadkaa qayb kaba mida waliba raqamka aniga ii yaalana halkii kaasi ka ahaa kun iyo saddex boqol iyo shan iyo lixdan kun iyo afar boqol iyo sideed iyo labaatan waayo tartiibteennii hore intani wax horoo soo maray may jirto taa waa ta aan leenahay bal xadiis kan in kaba mid ahayd yaani intaba ahaani ayaa inoo horreyso raqamkaa hore lahaa bal markaa haddaba intani laakiin waxaan leeyahay waxa inoo dambeeyaba yaanu baab dhan oo baabu zawaaji zaynaba binti jaxshin wa nusuul xijaab waana xadiidka naftiisa ayuunbaaba riwaayaadkiisa ay inoo dambeeyaan oo inoo iman doonaan imikana waxaa dib intan kaba dambaysa un xadiidkaa hore mid laba mida ama riwaayo laba mida ee wuxuu tan u yidhi muslim waa sanadkan keliya ayuunbay wadaagsadeen de waana qiso uu mar wada sheegay anas baa wuxuu yihi washahidtu waxaan xaadiroon u joogay waliimata zaynaba inay weliimadii safiye waa tan aan aragnay weliimadii safiya maxay ahayd ma jirin hili ma jirinba waa timir ama xays buu ahaa timir iyo aqad iyo samni buu ahaa laakiin waxaa leeyahay weliimo kaloo rasuulkii ilaahay dumarkiisii mid kaba mida uu sameeyey oo kalena waan joogay anigu anas baalisan taaba u joogay uu taa horeba inoogu soo naqliyo waa zaynab bintu jaxsho weliimadeedii faashbaca annaasa rasuulka ilaahay iyadatan wuxuu ka dhargiyey dadkii khubsan walaxman iyadoo neef buu qalay hirib neefkii baa ilaahay barakeeyey dad aada u badanna way yimaadeen laakiin ilah baa subxaana watacaala barakeeyey mucjisaadkii rasuulka ilaahay xagga tagfiir udacaam dadkii marka wuxuu kaba dhargiyey yimi kimis ama khubsi iyo hilib buu kaba dhargiyey anas baa wuxuu yihi wakaana wuxuu rasuulkii ilaahay yabcasanii mid idira faadcu naas oo markii cuntadii la sameeyey ayuu diray rasuulka ilaahay dabaddu u dirayay markaasuu dadka u yeedhayo dadka qaar uu magacaabay hebel iyo hebel iyo hebel u yeedhna uu lahaa cidda dad kulantana u yeedh dadka qaarna way magacawnaayeen kuwana cid alla cidii u arkana u yeedh buu lahaayo isagii baa u dirayo markaa may hayno ashkhaas kooban wixii uu la kulmaba uu soo kaxaynayay faadcu naasa dadkan u yeedhayay falamaa faraqa eeg dadkii way badnaayeen waa la dhargay markaasoo kolkoldee qoom markay soo galaan bay qoom kala baxayeen falamaa faraqa markii uu rasuulka ilaahay faaruqay ee uu ka faaruqay dadka waxsiintoodii iyo dhargintoodii ayuu qaama kacay wa tabictu waa raacay ujeeddada markii hore dadku aqalku ma wada qaadayin bay intii uu qaadaya kulbo soo gelaysay intii ugu dambaysay cid ka dambaysaaba aanay jirin markii ay cuntadii cuneen ayaanay dadkii qaar kicin rasuulka ilaahay baa sida inoo dambaysa wuxuu dee u yar isu markaa dee uu xishood badnaa mu odhan dareera kaca xaajadu way dhammaatay laakiin isagii baaba rasuulka ilaahay sida wax kacaya ayuu iskaba dhigay si ay u fahmaan taas in badani tii way kacday ee dad baan laakiin tiina dareeminoo iska sheekaysanayay markaa waa tan rasuulka ilahay markay taasi dhacday isagii halku ka odhan lahaa baxa oo dee way idiin dhammaatay ayaa waa kaasiin ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh baxay aqalkiibuu kaba baxay iyagiina dadka qaar baa sii fadhiyey qisadna way noo socon doontaa falamaa faraqa qaama fatabactu watabictu aniguna waan raacayna waa khaadimkiisiiya fatakhallafa aqalkii waxa ku hadhay aqalkuna waa kooban yahay daaraddaa yar mooye waa maqsin keliya un wax kale ma aha rajulaani laba nin oo istanasa bihima alxadiid ay daala bihima alxadiida sheekadii ay la dheeraatay iyagoo sheekadii ku raaxaysanaya macaansanaya taasoo macnuhu waa maxay istalada wadoaba taxaduthu baynahumaa waxa ay macaansanayeen oy dee waxa weeyaan la dheeraado iskuba iloobeen sheeko ay sheekaysanayaan fadhigiibay isku iloobeen markay cuntadii cunin dabadeed lam ykrujaa may bixin fajacala rasuulkii ilaahay baa uu tegey oo wuxuu gudagalay yamuru inuu marayo calaa nisaai guryihiisii on dee intaa halkaa kaba dheerayn oo guriga casho uguba dhow yahay ayuu rasuulkii ilaahay tegey iyagii uma gelaya waa bariidinayay yamuru calaa nisaai fayusalimu uu salaamaya calaa kuli waaxidati minhuna mid kastoo iyaga kaba mida dumarkaas waa dumarkii guri dee kale ayuu salaamayay oo wuxuu odhanayay waabatan salaamu calaykum kayfa antum ya ahla albeyti waa salaamaya salaamtii sharciga ahayd salaamun calaykum haddii la tacriifiyo iyo haddii la tankeeriyaba labadiiba salaamtii weeye salaamun calaykumna waa la odhan karaa assalaamu calaykumna bal matalan taas laakiin rasuulka ilaahay xataa iyadoo mid keliya ay gurigii joogto siiqadan jamcu laba imanayay oo salaamun calaykum ama assalaamu calaykum kayfa antum seebaa tihiin kayfana de waa de waa ismu istifhaamo yasal biha can alxaal w ama biha can alxaalo wixii xaalada ayaa la iskuba weydiiyaa macnuhu waa kayfa xaalukumun ya ahla albeyti fayaquuluuna waxay odhanayeen bikhayrin ay naxnu bikhayrin anagu khayr baanu kuba sugannahay taas bay odhanayeen bikhayrin ay naxnu bikhayrin kalley bacdanna meelahan waxay idhahaan bo manaa calaayo manaa naxnu calaa khayrin baaba lakiin adigu macnu waa kalley waa xanuune ya rasuula allahi kayfa wajadta ahlaka ehelkaagii de markaasa aynay zaynab buu maalintaa arooskuba ahaa waana kan waliimadii sameeyey muslimiintiiba hilibkaa iyo dee khubsiga kaba dhargiyey ehelkaagan cusub ee aada imaka maanta dee waxa weeyaan aada la aqal gashay seebaad heshay xaaladoodii ka waran seebaad maxad kalaba kulantay fa yaquul wuxuu odhanaya bikhayrin waa khayr iyo wanaag ayaan helay iyagoo kuba sugan ama dee khayru baaban kalaba kulmay falama faraqa markii uu iyaga salaamtoodii iyo bariidadii dhammeeyey ayuu rajaca soo laabmay wa rajactu macana waan la soo laabmay falamaa balaqa albaaba markuu albaabkii soo gaadhay idaa huwa birajulayni qad istanasa bihim alxadiidu labadii nin oo weli fadhiya oo sii u sheekaysanaya baraadaban dee isma ogeyna iyagii iskuma jeeda ayuu baabuu rasuulka ilaahay arkay falama ra'ayaahu markay arkeen rasuulka ilaa soo noqday de waxaana arg riwaayadka laba iman markii uu arkay buu haddana dib u laabmay markay arkeen rasuulka ilaahoo noqday qad rajaca ra'ayaahu qad rajaca waayo muu soo gelin aqalkee dib buu u noqday ayay qaama kaceenoo fakharajaa way baxeen fa wallahi baan ku dhaartay anas baale ma adri anigu ma garanayo ana akhbartu anigu inaan u sheegay bixitaankooda am unzila alayhim calayhi lwaxyu amase waxyi laguma soo dejiyey biannahumaa qad kharaja adugu way baxeen markii rasuulka ilaahay laabmayba meeshiina rasuulka ilahay de dib buu markiiba usoo noqday anas baa shaki galay inuu isagu markii horeba kii u sheegay ahaa uu la socdeeyey iyo mae si kaleba in loogu waramo waxyoogu bal mar yimi kolle riwaayada kame bal alfaado kalea inoo dambeeyo markaas baan yar eegi doonaa shakiga halkan anas wuxuu yahay farajaca rasuulka ilaahi baa noqday soo noqday warajactu macahu falamaa wadaca rijlahu markuu lugtiisii dhigay fii uskufati lbaabi baabka catabadiisii waa khashabadan albaabka xaggiisa ee laguma joogsada ama catabada taas baa uskufatulbaab ay tahay catabadii ujeeddadu aqalkii uun uu soo galay tallaabadii ugu horreysay uu dhigay kadinkii uu sidaa uu dhigay ayuu arka alxijaaba bayni wa baynaha anasna wuxuu doonaya aqalkii inuu la galo rasuulku waa kan aqalkii galay daahii buu sii daayey xijaab aayaddii xijaabkaa soo degtay marka waa aayaddan suuratu axzaab baa soo degtay markaasuu laalaadiyey sii daayey xijaabkiibuu aniga iyo isaga dhexdooda taas isagoon anas gelin waanzala allahu tacaala hadihi alaaya laa tadkhuluu buyuuta anabiyi ilaa an yu-dana lakum bal waa inoo soo socdaan riwaayaadku bal qidcadan iyadoo xadiidkanoo kii imakaan kaba soo baxnay riwaaye uu leeyahay oo imaka halkan uu muslim soo aroorin doono raximah llahu tacaala xadiidkan zaynab iyo welimadeedii iyo rasuulka ilaahay zawaajkii iyo taa kuba tacalluqsan aayadda xijaabka soo deegitaankeedu baabbaa inoo dambeeyaba taasi ay nooguba iman doonto bal markaa laqbadaasu mooye wax kaloon qabanna ma jirto laakiin fawaaidi uu xadiidka ama qidcadan imaam nawowi raximah llahu tacaala sharaxa uu kuba sheego muhim ah haddaad meher kaba taabto wuxu uhi waxaa meesha xadiidka inooguma sugan insaankii in loo suneeyey markuu gurigiisa yimaado an yusalima calaa imra'atihi wa ahlihi inuu xaaskiisii iyo ehelkiisii iyo dadkii guriga joogay ehelkiisa uu salaamo markuu gurigii soo galo taas inuu salaamo waa kaa rasuulka ilaahay mid mid buu u salaamayay salaamun calaykum buu lahaa salaamtuna dee waaba shay marka la eego ajrina lagaba helayo jaanibkaa cibaado noqonaysa dee waxa weeyaan tadiib iyagiyo dee barid iyo tacliimna dadkii kale yaryaraaya uba noqonaysa bal markaa taas baa rasuulka ilahay laba yimo taa istixbaabkeeda way noogu sugantay marka hadal buu raaciyo wuxuu ihi dad badan oo ama in badan oo kuwa jaahiliinta ah kamida ama almutaraficiin ayaaba arrintan oo dhici karta gurigooday soo galaan iyagoon cid bariidin ahayn cid salaam ahayn oo kaloo kale dee mana aha adabkii islaamku inagu edbiyey taasi arrinta kale uu sheegay waxa weeyaan halkan hadduu ruuxu shaksi keliya salaamayo waxaa dee iyadana siqadii jamaca wuu la imanaya oo macnaa ruux keliyaad salaamaysaye salaamun calayka ama assalaamu calayka haddii la yidhahdo kolley salaamta way noqonaysaa salaamta way xasilaysaaye laakiin haddana rasuulka ilaahay waa kan isagoo dee dumarkii waxa weeyaan kuwa ehelkood la joogeen ama caruur ay leeyihin laba joogeen way jirtay kuwa aan caruurba lahayn oo keli keligooda aha way jireen wuxuu ku lahaa uu jamcinaya marka wuxuu leeyahy saasaaba roono wuxuu sheekhu raacinaya qaaluu liyatanaawalahu wamalakeyhi macnaa ruux keliya markaad salaamayso jamci assalaamu calaykum deh isaga iyo ciddii dee bal maalan labada malag ee dee isaga katabadii ahee la socoteen kama hadhayna camalkiisa qoraysa ayaabay shamlinaysaa waa siduu kama cabire ama laakiin isagu wuxuu saasay yidhaaheen waa culimadu ayuu tiirinaya waxaa kaloo dee bal maalan uleeyahy rajulkii oo ama ninkii inuu weydiiyo ehelkiisa xaaladooda waay waxa dhici karta buu leeyahay haweeneyda nafteeda inay xaaja kuba sugan tahay ay dee kaba xishoonayso inay isagii ay ku bilowdo marka uu waxweydiiyo ilah iskama warano oo dee uu xaaladeedii warsado waa dhici karta in markaa indisaab yimaado iyo xaajadeediina sheegataba bal maalan umuurahaas buu qidcadan kuba sugana lakiin waxaan leeyahay qayba ayaa inoo dambeeya وxdثna abubكر بن أbي شhayبة qال xadثna شhباaبة qال xadثna سlayman عan haaبt عan أنس وxadثnي cبداللh بن hاشhم بن حyان واللفظ lh qال xadثna بhسم qال xadثna سlayman بن المغيرة عan haaبt qال xadثna أنس sanadka kolley dhammaan ruux imaka cusubi ma jirto walow dee inta badan kuwaynu soo dhaafnay midhmidhkii aad u badnaa mooye kuwa kalena ay nagaba qarsoomayaan oo kale bal cabdullaahi ibni hashim ibnu xayaankana horeynu usoo maray kolley muslim sheekhyadiisuu kaga mid yahay ee kutubtan umuhaadka ama usuushaee lixda ah kitaabkan muslim mooye kitaab kale kuma sugna waana nin fiqaa kolley muslimna aad bay isuguma dhow yihiinoo dee bal maalan laba boqol iyo kontonkii jirada dabadeed bay dhimto barhkood baa laba boqol iyo sagaal iyo kontonkii jirada soo gaadhsiiya markaa muslim dee laba sanood iyo wuxunbaabuu kaba horreeyey geeri bay noqonaysaa hadduu sanadaa dhintayo waa nin dambe adugu waana nin fiqaa kolley xadiidna dee dadkii adigu macrifada xadiidka uu lahaa buu ahaa cabdullahi ibni hashim xafid maxajar baa meeln kitaabka ama tarjamadiisa kitaabkiisa tahdiib tahdiibna kitaab uu kasoo naqliyo tirooyinka inta xadiid uu ruux leeyahay ayuu isagoo kasoo naqlin yidhaaho waxa kuba sugan in toddobiyo toban adigu riwaayo uu ku leeyay kitaabka muslim waa sida adigu bal tahdiib kuba sugan isagoo laakiin kitaab kale kaba soo naqlinayo tirooyinka caynkaasa iyo balbadninta caynkaasa iyo kaba soo naqliyo inta kale laakiin waa dadka sulaymaanka marka hore kuba sugan ee shabaaba kaba warinayaana waa sulaymaan kan dambe un waa sulaymaan ibnu mugiirat alqaysi un ee hore aynuba soo aragnay wuxuu yihi anas ibnu malik qaala saarat safiyatu lidixyata fii maqsamin safiya waxay noqotay oy markaa dee gacantiisa gashay ama lidixyata dixyay u sugnaatay fii maqsami ay fii nasiibi wey waa qaybtiisii loo qaybiyeyoo waa markii rasuulka ilaahay ufasaxay inuu qaato maaha marka hore in nasiib ahaan iyadoo khanaa'imtii la qaybinayo wixii markii hore isagu nasiibkii uu haniimada ka helay maaha waa nooc tanfiil bayd rasuulkaa siiyey markaa gacantiisa ama nasiibkiisa iyo wixii isaga loo qaybiyey waxay ku noqotay waa idankaa rasuulka ilaahay inuu qaato jaariyo isagoon iyada u magacaabina laakiin jaariya min asabi ayay dee taas nasiibkiisa u gashay wajacaluu waxay gudagaleen yamdaxuna cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi anas wayaquuluuna waa madxigiie maa ra'aynaa fi sadyi mila dee mansiladan iyo sharaftan kaley lahayd xag nasab ahaan iyo qoys ahaan iyo taasna way jirtayba qaala wuxuu yihi fabacaha ilaa dixyata faacdaahu biha iyadii buu siiyey ma araada wixii uu doonay biha waa bedelaha weye iyada ciwadkeeda iyo bedelkeeda wixii uu doonaya waa taa sabcata arus aynu aragnayba riwaayo uma dafaca ilaa ummihi hooyaday buu u dhiibay faqaala aslixiihaa arrintuna waa ta aan soo sheegnay oo waxa weeye nasabkaas iyo sharafta iyo mansibka ay lahayd iyo dixiye iyadoo dad aada ugaba mudan oo saxaabadii oo dee saabiqiintii ay joogaan oo dee waaba tan hadalka ay keeneen ay leeyihin ay uga yimaadeen ay leeyihin may halkaa u munaasib ma aha lakiin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh qismigiisa hadday noqoto isaga tiisa ay noqoto dhammaanna way ku wada raalli noqonayan lakiin tan kale jawaanibtaas waxa weeyaan ugamay raalli noqonayn dad badan oon uga raalli noqdeen baa jirayay marka umuurahaasaa keenay tan wey uma dafaca ilaa umii faqaala aslixiha qaala wuxu uhi uma kharaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam min khaybara khaybar markii dee hawsheedii dhammaatay wixii bal matalan dagaalkii inta laga qaalib noqday markii dambena sulxi iyo heshiiskii dambe dhacay markii dambe dee rasuulka ilaahina gacmahoodii uu ku daayey bilaadii iyadoo lagu heshiiyo sidaas khibaarta loo qaybsanayo ayaa soo noqday oo rasuulka ilahi madiina kusoo noqday xataa idaa jacalaha e idaa jacala khaybara khaybar markuu yeelay fii dahri dhabarkiisa ujeedada uu kasoo noqday ayay dhabarkiisa noqoto madiine usoo jeedo oo dee iyadii kaba yimi ayuu nazala rasuulka ilaahay degay uma daraba calayha alqubata iyadiibuu dee aqal loo dhisayba ama qubad ayaa loo yeelay falama asbaxa markuu waa beriistay dee waa istibrihii dabadeedna way ahayd ayuu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi yihi aqalgalkii dabadeed man kaana cindahu fadlu zaadi ninka saahi ziyaado ah oo weli ay u hadhsan yihiin dee safarna waa la yahay muddona waa lasoo maqnaa ninkii ba haddaba sahayidiisii iyo zaadkiisii wax dheeraada agtiisa uu kuma sugan yahay falyatina bih hanoola yimaado hanoo keeno qaala wuxuu yihi anas fajacala rajulu yajiu bifadli tamri nin baa timir ziyaado u haysta laba imanayay wafadli sawiiqi sawiiq oo kolkol baa xayskan saddexdaa arrimood aan sheegnay layskuba dariyo kolkol sawiiqna lagu kordhiyaa waa adigu saloolkii un shaciirkiiyo waxyaalahaasoo la tumoo la budeeyo uno dee waa saas budadiisaas weeyaan ayaaba lagu kordhiyaa lagu daraaye haddaba sawiiq ziyaado u hayeyna waa keenayay xataa jacaluu min dalika ilaa madkuurkaas dee caqidna waa jiray sabni waa jiray ninba wixii uu helayay ayuu keenay isaga markaa dheeraa ama dee isaga u harsanaa xataa jacaluu ilaa ay yeeleeno min dalika madkuurka waa wixii ay maa atow bihi wey min fadli aswaadihim wixii ay laba yimaadeen ee sahaydoodii ziyaadada ahayda ilaa ay kaba yeeleen sawaadan kuus waa wax dee muuqdo murtaficoo kuusan sawaadku asalka hore horena malaa kitaabuliimaan aakhirkiisi baan ugu soo aragnay nebi aadam iyo bal matalan qisadii inuu dee markii rasuulka ilaahay istirihii arkay inuu dee kolley xagga dee midigtiisana asuuda kuba sugnayd xagga midixiisana asuuda taa ashkaas baan kuba soo fasirnaya bidhaantii ashkaasa aswaad markaa sawaad la yidhaha bal xadiidkii in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh manaamkiisii nebi muuse uu arkay ee uu arkay dee nebi sawaad badan iyo waxyaalaha uu laba socdo markii dambena dee uu arkay dadkii ummadiisii oo dee buuxisayba u faqiyo lagu yidhina toddobaatan kun baa la socdon xisaab la-aan jannada ku gelayo isagaba aan soo maray laftiga sawaadkaasna uu kuba sugnaa markaa sawaadku meelaha macnaa shaksi weeye ama bidhaanta iyo shaksigii weeye iminka halkan waa wax kuusan oo murtafica ayay noqoto dee wixii markii la uriyo timirtii iyo wixii ay isu geeyeen wixii weelkaa ama andaacdiina la dhigay si aynu soo marnayba andaacdii la dhigay wixii u iskuusay oo wax kuusan oo buuran oo yar markaa murtafica ayuu noqday xaysadna sawaadkan ka bedelaynaa macnaha waxay yeeleen taas fajacaluu xataa jacaluu min dalika sawaadan xaysan ilaa ay xays wixii markii laysku daray o laysku futeeyey ay xays kaba sameeyeen fajacaluu yaakuluuna min dalika alxaysi wayashrabuun xayskaasaa saxaabadii baa timi waa la cunayey waa welimadii rasuulka ilaahay ee dee safiya xayskaasay wax kaba cunayeen wayashrabuuna waanay cabayeenoo min xiyaadin waa jamcu xawdin oo darar ama xawdiya iyo meelo dee berak ilaa jambihim dhinacooda ahayd oo min maai samaa'i biyihii samada ah ujeeddadu roob baa mararkaa da-ay weli biyihii baa wadhnaa iyaga dhinacyadoodii oo dee meelihii ay biyuhu qabanayay ayay biyihii kuba jireen markaa biyahaas iyagu samada ama roobkii oo dee bal matalan agahoodii kuba jirana way ka cabayeen kana way cunayeen qaala wuxuu ihi faqaala anasun waa ninkii taabiciga ahaa ee xadiidka ka warinaya anas taas waa haabit lbunani ayaa wuxuu yihi qaala anasun faqaala anasun anas baa wuxuu yihi fakaana tilka waa xayskaasi waxay ahayd walimata rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam calayha rasuulka ilaahi welimadii uu sameeyaba iyada qaala wuxuu ihi faindalaqnaa waanu tagno xaggii madiinaan usoo kacnay xataa idaa ra'aynaa markaan aragnay judura almadiinati kolley xadiidka markii horeynu soo marnay judurtii madiine markay arkeen iyo rasuulka ilaahaynu aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna xaabiduuna lirab markaa taas uu lahaa ayaynu hore usoo marnay inahan kale inoogumay sugnayne bal markii ay noo muuqdeen adigu madiine ay u muuqatay aqaladii iyo jidaaradii ay arkeen ay noo muuqatay ayaan hashishnaa ilayha ay ishtaqnaa ilaaha way u xiisoodeenoo dee iyagiiba nashaad baa qabtoo inay deg deg u gaadhaan bay doonayeenoo dee mudday kaba maqnaayeen ehelkoodii joogay iyo madiine iyo taasoo kale markaa hashishnaana macnaa waa nashidna wanbacadsad nufusna ilayha naftayadii baa xaggeedii u dirantay waana u riyaaqnay markay noo muuqatayba markaasaa deeta maxaa dhacay fa rafacnaa waxaanu dedejinay aanu aada u erinay madiyanaa gaadiidka yagii madiyana almadiyu kolley mufradkeeduna waa madiyatun waana wixii la fuulee markuuba taas baa la idhaa lafdiga almada addahr baa la idhaa marka madiyana waxaa loo yihi likowniha turkabu markaa dee calaa yurkabu dahruha wey dahrigeeda iyo dhabarkeeda la fuulaya sidaas baa madiya loo yihi almadana waa addahr haddaba wixii aanu fuushanayn ee gaadiidka yagii ahaa ayaanu aada u dedejinay rafacnaana macnaa waxa weeye de waa aqsaa qaayat jariyo waanu dedejinay weeye waanu aad baanu u erinay warafaca rasuulu llahi sala allahu calay wasalam madiyatahu waanay la saarantay iyadii safiya la saaran rasuulka ilaahina wuu eriyey madiyadiisii ama raaxiladiisii qaala wuxuu yihi anas wasafiyatu khalfahu rasuulka ilaahay safiyana gadaashiisay kuba sugnayd qad ardafahaa rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahay baa fangeliyo dee waxay saarnayd halkaa isaga gadaashiisay saarnayd qaala wuxuu yihi facaharat madiyatu rasuulillaahi sala allahu alay wasalam waxaa turunturootay rasuulka ilaahay raaxiladiisii fa surica waa la legday uu ka dhacay weeye wa suricat iyadina haweenaydna way dhacday qaala wuxuu yihi anas falaysa axadun axad ma ahaanin min annaasi dadka kaba midi yanduru mid eegaya ilayhi xaggiisa walaa ilaah haddee waa rasuulka ilaahay haybadii ay kaba haybaysanayeen iyo waa dad dhacay waaba intaasoo dee ay wax muuqdaan ama cawradoodii waxay muuqato ayaa ay dee iyo waxa weeye jaanibkaas ayaan ruux iyagu eegaya xaggooduba maba jirin walow dee ana markaas xadiidka ama xadiidyo kale inooguba timi abudalxa oo kale intuu maro wejigiisa iskaba saaray xaggoodii u orday isagoo leh juciltu fidaaka baleh rasuulka ilaahay kuba leh intuu maro si aan u arag uu xaggiisa iskaba saaray bal matala wejigiisa iskaba saaray xataa qaam markaa ilaahu kacay rasuul llahi sala allahu alay wasalam fasatara markaa rasuulka ilaahay baa haweenaydii ama safiya maro ku asturay qaala wuxu uhi faataynaahu waan u nimi markay taasi dhacdaan u nimi waa rasuulka ilaahay faqaala wuxuu ihi lam nudara macnaa nalama dhibin wax dararoodna asiibay ma jirto dhibi ma jirto taas buu yihi qaala anas baa wuxuu ihi fadakhalna madiinata madiine ayaanu galay fakharaja waxaa soo baxayoo jawaari nisaa'ihi waa dumarkiisii uu rasuulka ilaahay qabay kuwoodii da-da yaraa waana wsoo kuma fasirayo sagiiraat lasnaani min nisaa'ihi waa kuwii da-da yaraa ee dumarkiisa ka mid ahaa maaha islaamiya waa kuwii waaweynaa maaha waa kuwii da-da yaraa ee de haweenayduna ka hinaasanaa inawe hinaasaa kuma jiree ayaa waxay gudagaleen markii madiine la yimi yataraa aynahay inay istusayaan waa taa waa taa ay leeyihiinba ay istusayaan wayashmadna ay diganayaan oo bisarcatiha kuma farxayaan ciddii ay dhacday waa taas ti hore aynu soo marray abcad allahu alyahuudiya hadda cibaadadna way kuma fasira wey waa suurtagal oo ixtimaali jawaari nisaa inaan idhaahno waa dumarkiisii uu qabay kuwii iyaguna inay waxa weeyaan ama khaadimaadkooda ahaa jaariyadahooda ahaa ayaa iyaguna tani kaba dhacdo haweenaydu hadday inaasantahy waa laga yaabaa dadkii calaaqada la lahaayo aada ugu dhowaana kolley way u tacasubaanoo nooc tacasub oo iyaga ay u tacasubayaan in taa laguma fasirana waa suurtagal laakiin bal sida imaamkan kuma daysanaynaye waxa weeyaan muhimku waa khayradii kollay dumarka iskaga abuurnayd ay ku dabeecaysnaayeen iyo hinaasihii ayuun baabay umuurahan iyo tii horeynu soo aragnay ay tahay bal xadiidkii kolley halkan safiye kuba tacalluqsana halkaasu inooguba dhammaaday intaynan ka bixina masale yarow halkan dhiganayo sheekhu horena waa riwaayadii hore kuba sugnayd hada in inay yidhaaheen in xajabahaa fahiya imra'atu hadduu rasuulka ilaahay xijaabo asturu dee xijaabkii iyada uu xijaabo sida dumarka inta xijaabku soo degayde waa haweenaydiisa haddii kalena addoon bay noqonaysaa iyo taas ayaa wuxuu idhaha waxay halkan maalikiyada u daliishadeen waa masale un yar fiqi ahaan oo dee kollay idinku iman karto on doonay inan yar halkan dee bal imaamku wixii uu yidhi aan qabano iyo qolooyinkii iyaga waafaqsanaa nikaaxu shuhuud la-aan kol haddii la muujiyo inuu ansaxayo macnaa maxay tan leeyihin ay u daliishadeen dee waa lala socday safarkana iyo dayaa may wada joogeen waana lasoo wada noqday haddii rasuulkii ilaahay si dee caam ahoo markhaatiya ay joogaan dee ay sawaajkani iyo guurkani uuba dhaco hadalkani ma yimaadeen inay shakiyaan ay taladudaan oo talow mazawja mise waa amo taas inay idhaahaan waa inay umuurahaasi kaba qarsoonaayeen marka wuxuu leeyahay maalikiyada deeto waxay u daliishadeen nikaaxu shuhuudan iyo markhaatigu inaanu shardi u ahayn ee in la muujiyo la iclaamiyaa taasun ay shardigiisa ay tahay oo marka waxa weeyaan kolleyna in saxaabada qaarkood iyo taabiciintii qaarkood baa qowlkoodu kaa ahaa inaanay shardi kaba dhigin xagga shuhuudda laakiin iclaan iyo muujin uun ay shardiyeen zuhri iyo malik iyo reer madiinana waayo waxay shardiyaan iclaan bay shardiyaan wixii inaan la qarin wax qarsoon aanu ahayn la caddeeyo laakiin shuhuud inuu joogo taa shardi kama dhigaan si jamaaco kaloo saxaabada kaba mid iyo cid kaba dambeysay iyagu waxay leeyihin may iclaamku waxba shardi maaha oo wixii oo qarsoon haddii shahaadadii iyo labadii markhaati ee cudusha ay markhaati kaba noqdaan gurku waa ansaxaya waana dee shaafici iyo abu xaniife iyo axmed iyo madhabaha kale qowlkoodaba weeye oo iyagu shaadan bay shardiyeen marka masala timaado kollay nahyina waa ku yimid nikaaxu sir waxa laba yidhaaho waa nikaaxa qarsoon maalikiyadoo kale iclaankaa kol hadday shardeeyaan xataa laba shaahidba haba jireen haddii meeshii lagu heshiiye yaan la sheegin oo la qariyo oo kale agtooda nikaaxu sirri bay kaba dhigayaanoo ay leeyihin waa la fasakhaya oo iyagu taas oo kale ma sugayaanoo ma ansaxayaan bay idhahan laakiin jamaahiir alculamaa kol hadday shahaado uun shardiyeen haddii markhaatigii jiro oo labadii markhaati intooda badana cadaalay u shardiyaan malaa waxaan xanafiyada ahayna labadii shardi leh labadii shaahid la helo oo haddana markaa arrintu ay noqoto in bal saa lagu qariyo cidba la ogeysiin gurku ansaxayaa ba idhaha nikaaxu sir kama dhigaan shahaadada laakiin waa dee arrintaa maalikiyada jirto iyagu iclaankanna ay shardiyayaan in shaahidkii oo jooga haddii meeshii aan laba sheegin oo la qariyo wax qarsoon uu noqdana iyaga agtooda nikaaxu sir ka deemaniga kaba baxaye laakiin culimada kale nikaaxu sir waa wixii aan shahaado lahayn ayay nikaaxu sir kaba dhigaan haba laba qariyo yaan laba sheegin be kol hadduu shaahidkii leeyahy ama labadii shaahid ay jiraan khalaas waa nikaax ansaxaya waana masaladii marka halkana imaamku raximah llahu tacala iyo dee qolooyinka laba sida qurdubiya ayay halkan kuwa soo qaadaan halkaa hore ay shakigoodaasna waa halkay dee barhkood ay jaanibkaa kale uga daliishadaan baabu zawaaji zaynaba binti jaxshin wa nuzuuli اlxijaabi wa isbaati waliimati اlcurs kolley waliimat اlcurs ilaa xalay waan haynay caawana imaka cashar bal haddii aan dhamayn karna baabka waayo kol hadduu isku soo noqnoqonaya bal waxaan ku dadaali inaan la qabeeyo un haddii baabka aan dhammayn kare laakiin arrintu waa intan un oo waa zawaajkii rasuulka ilaahay zaynab uu guursaday iyo xijaabka soo degitaankiisa oo waqtigaa soo degay iyo sababtii oo qayb imaka aynu sooba aragnay iyo bal weliimadan cursiga oo iyada xalayba ilaa dee casharkii horeba inooguba sugnayd xdثna محamed بن xatim بn maymun qal xadثna bahs xا وxadثnي mحamed بن rاafic qal xadثna abu nضr hashim بن الqاsim qala جamيعا xadثna سlayman بن المغيرةi عan haaبti عan أنس وhada xadيiث bahsin qaal snadku koley waa bahs بn أsd أsad ayaan ujeeda ayaa dariiqa hore uu sheekhu xada horteed uu ku joogsaday haddana markii dambe abunadri hashim bn lqasim labadan qaalaana waa bahsi iyo abunadri ninkan la yidhaha qaysar laqabkiisuna ahaa kunyadiisana aada looguma yaqaano labadoodaas baa sulaymaan ibn lmugiiro markan dhaweyd bay inooguma sugnaa xadiidku waa xadiid anase ayaa ka wada warinaya markaa haabit yanase lakiin wuxuu leeyahy sheekhu wahada xadiidi bahsi wuxuu u wadaa lafdiga inoo soo socdaa waa lafdigii bahsi ibnu asad maha lafdigii isaga abunadri hashim bn lqasim maaha macnuhu la wadaagsade laakiin lafdi ahaan haddii la yidhaaho waa lafdigii bahsi qaala wuxuu ihi anas baa odhanaya lamanqadat markay dhammaatay ciddatu zaynaba zaynab ciddadeedi markay dhammaatay waa zaynabtu waa zaynab bintu jaxshi ciddadeedna markii hore dee waxaa qabay iyada in zaynab rasuulka ilaahay mawlihiisii iyo waxa weeyaan isagu mawlihiisiiee uu xoreeyey markii horena dee inankiisaba uu ahaa iyo inankiisa dee intii aan la joojin tabaniga sayd ibnu xarisata kolleyna qisadeedu waa tan suuratu axzaab kuba timi iyagu malaa muddo waxooga ayay isqabeen rasuulka ilaahay baa malaa dee markaa horena uba doonay qaraabada rasuulka ilaahayna way ahayd oo umayma bintu cabdilmualib oo rasuulka ilaahay eddadiya islaamka may soo gaadhin ayaa dhashay taas baa dhashay ilmaabti bay ahaayeen bal matalan markaa rasuulka ilaahay markii uu isaga ayaa uba dhisay oo siibaya laakiin way isqaban waayeen oo mudda adigu kollay khilaaf iyo rasuulka ilaahay baaba u yimi isagoo le waan iska furayaayo rasuulka ilaahayna waa kii markaas kuba lahaa weynadaad hayso haba furin ugu dambayn adigu uu furay arrina way jirto dee ah in ilaahay subxaana watacaala wuxuu manciyuu joojiyey caadadii tabaniga ahayd ee ruux inan nin aanu dhalin ama inan aanu dhalin uu yidhaah waa inankaygiyo si inamadiisoo kale uu noqdo uu dhaxlo oo dee adigu mar kale inankiisoo kale inuu noqdo tabanigii inan uu kaba dhigto tii markii la joojiyey ayaa waktigaa horena caada waxay hayd hadduu nin dee saasoo kale tabaniga ula yimaado kaa inankiisa uu kaba dhigtay sa inamadiisa kalun buu la tacaamulayo hadduu haweenay uu kaba dhinto ama uu furo ma guursan kari jirin haddaba si dee aahaartaasoo dhan loo baabi'iyo ayaaba dee dalaaqina uu dhacay ilaahayna subxaana watacaala uu u guuriyey zaynab bintu jaxshin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh buu uga guuriyey haddaba markaa arrintani waa markii dalaaqaasi dhacay ay kala tegeen zayd bal matalan uu ciddadii dhammaatay taasba weeye qisadu laman qadlat markay dhammaatay ciddatu zaynaba ayuu qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lizaydin ku yidhi fadkuraa calay waa ninkeedii horeba dee isaga imanka calaaqa umay hadhin way kala socdeen u tagoo fadkurhaa sheeg calaya aniga korkay oo ii doonbo macnaha u sheegday inaan anugu hadal qaaday ama aan rabo qaala wuxuu yidhi anas baa odhanaya fadalaqa zaydun zayd baa tegey xataa ataaha ilaa wuu yimi walxaal hiya tukhamiru cajiinaha iyadoo cajiinkeedii dee adugu markaa qooshayso oo dee adugu bal matalan waa dee khamiir bay ama way qooshaysay una waa markaa dee inta wixii lagu samaynayo lagu sameeyo ee san imanka dumarku ay isticmaaleen la daayo ilaa inta uu ka gaadhayo waqtigii la duban kari lahaa taa uu kaba gaadhayo taas baa takhmiir ku yahay haddaba taasay gacanta kula jirtay ka shaqaynaysay cajiinkeedaas markaasuu u yimi qaala markaa wuxuu idhi waxaa odhanaya zayd falamaa ra'aytuha markii aan arkay xijaabna ma soo deginoo waana zawjadiisii hore oo dee waanu arki karayay ayaa cadumat weynaatay fii sadri laabtaydiibay kuwa weynaatay dee rasuulka ilaahay baaba hadal qaaday isagiibuu sooba dirtay markaa taasoo kale iyadoo markii hore iyaga calaaqada xataa ay kaba dhexaysay calaaqa zawjiyo iskuna yar xumaadeen oo taasi ay dalaaqii keentay arrintan rasuulka ilaahay hadal qaaday oo kale walow aanu weli guursan ayaa dee dumarkii kale rasuulkii ilaahay ee ummahaatulmu'miniin ahayd bay dee bal matalan mansiladeedii oo kale laba yeelatay way ku weynaatayna rasuulka ilaahay baa hadal qaaday markaasaa dee waxa weeyaan tan baa dee tallaabtaysii bay kuwa weynaatay xataa ma astadicu ilaa aanan karahayn ba an andura an andura ilayha inaan xaggeedii deo maxaanu taa u yeelahayn ana rasuul llahi liajli ana rasuul اllahi sala اllahu alay wasalam rasuulka ilaahay dakaraha inuu xusay macnaha laabtiisii bay kuba weynaatay macnaana waa wuxuu markaa ula tacaamulayaa waa ka haybaysay si wuxuu rasuulka ilaahay guursadayba kol hadduu hadal qaaday si wuxuu guursadayba oy markaa uma almu'miniin noqotay taasoy dee rasuulka ilaahay zawaajkiisa ay kaba mid noqotay tiyoo kale ula tacaamulay oo waa ka haybayso way la weynaatay halkan cibaaradana ana rasuul allahi dakarahana yadan dee waa tacliil daraaddeed oo maan karahayn an andura ilayha maxaanan u karahayn ana waa liajli ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam dakara rasuulka ilahi inuu hadal qaaday daraaddeed taas baabay igu adkaatay inaan xaggeedii dayo fawallaytuha dahri maan iyadii xaggeedii markuu soo gaadhay dhabarkaygaan u duway buui waan kasii jeestay wanakasu calaa caqibi cidhibhaygii baan deedna dib u laabmay oo adigu dib buu u socday intuu kaba jeestay faqultu waxaan idhi yaa zaynabu zaynabey arsala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa soo diray oo isoo diray aniga yadkuruki isagoo ku xusaya oo ku hadal qaaday macnaa waa khidba ahaan qaalat markaa zaynab baa waxay tidhi ma ana anigu ma ihi bisaanicati mid samaynaysa shay-an waxma mid samaynaysa xataa uaamira rabbi oo ujeeddadu ah rasuulka ilaahay inaan idhaah aqbalo oo dee taa aan ugaba jawaabo xataa uaamira rabbi ay xataa astakira rabbi ilaa rabbigay aan sida khayr kala weydiisto oo de waa istikaaradii ay laba timaado wadantan dee lainooga jideeyo shareecadeenu inoo jidayse rasuulka ilaahayna amray markaynu amar haddaan ku haminoynu doono oynu wax kuba hamino laba ragcadood oon salaad farad ahayn inaan tukano dabadeedna aan ducaysano iyadoo ducada macnaheedu yahay iyo ilaahay oo la weydiisanayo bal waxaan hadduu khayr kuu leeyahay inuu kuwaafajiyo taasba haddaanu khayr ugu lahayn ruuxana inuu kaba jeediyo faxwaa dee ducaduna wataa xadiidkii bukhaariya jaabir warinayay dee aragteenba taasba weeye waamirana macnuhu waa macnaa astakira weeyaan uno dee aan hala tashado ma macnaa aan la sida khayr kale ay iroog weydiisto bal taas baa waxa weeye ilaa ay taasi dhacdo anigu wax alla waxaan samaynayo oo ama jawaaba ma wax kaliya ma jirto taas buuli ayay tidhi faqaamat way kacday ilaa masjidiha waa ilaa mawdicu salaatiha fii beytiha wey halkay gurigeeda markay joogtay ku tukan jirtay ee gurigeeda kaba mid ahayd halkii bay tagtay masjidkeedu waa halkaas wanazla alqur'aanu qur'aankii baa soo degay oo qur'aankii ayaa soo dego ujeeddadu taama tami hadal kaleba ma dhiman qur'aankii baa soo dego falamaa qadaa zaydu minhaa wadaran zawajnaaka awe oo markii dee xaaje uu ka dhammaystay ee ay kala tegeen khalaas calaaqadoodii halkaasi go'day ciddadii ay dhammaatay ayaa ilaahay muxuu yidhi zawajnaaka innagaaba ku guurinay weli uma baahnid shuhuud uma baahnid wax kale iyo dee aman waa guri ilaahay subxaana watacaala u guuriyey taasba iyo markaasoo tan baa soo degtay qur-aanka soo degay maaha imika qisadeedi iyo welimadeeda tay noo soo socota markii horena aan soo aragnay markii labadii nin guriga kaga bixi waayeen ee ahayd laa tadkhulu buyuuta nabiyi ilaa an yu'dana lakum taas maaha taasi way dambaysaa waa weliimadii ee ka soo degay waa arinkan ah dee waxa weeyaan falamaa qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha de waana arrintii ilaahay baana cilada sheegay wax kale maaha waxyaalaha kutubta tafsiirka qaarkood qisooyinka halkan aayaadka ayay ku soo arooriyaan oo dee waxyaala baatila ah rasuulka ilaahay dee janaabkiisiina aan u laa'iq ahayn kollay taasi wax ka jira ma jiraan oo wax dee laysku shuqliyo maaha ee ilaahay baaba dee waa si aan dadka mu'miniinta ilaah baaba cileeyey wax xaraja wax culaysa wax diiqi aan u amoo dee hadhow laga joogsado layidhaaha bal matalan lagu dhici waayo aanay u noqon marka la eego fii aswaaji adciyaahi dadka iyagu ay sheegteen in awlaadooda ahayd laakiin ay sheegteen dumarkoodii dee xagga guursigaa la guursanayo si aan u xarajo dee arrintu ay noqoto rasuulka ilaahi baa lagu bilaabay rasuulka ilaahi baa u jideeyey aahaartii halkaasi in la iskaba ilaalin jiray meesha ay ugama baxdo ayaan kuu guurinay ilaah baaba yidhi cilladii waaba taasba weeye waxa weeyaan dee bal matalan واتقوا الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من له مبديه taasna waxaan rasuulka ilaahay qarinayay iyadoo markaa dee arrintoodina ay isqaban la'aayeen rasuulka ilaahayna haweeneydaada hayse uu ku lahaa waxaan u qarinayeyna waxay ahaydba arrintan waxyibuu ku ogaa inuu furi doono inuu guursan doono sida caadadii tabaniga asaarteedii oo dhan loo dumiyo waa arrintanoo uu ogaa taas oo kale ayaa waxa weeye o dee rasuulka ilaahay intuu kaba baqanayay wayna caado aada u markaa joog dee markaa aada agtooda dee ku xidido badan kuwa lahayd bay ahayde in la yidhaaho dee gabadhii inankiisa ama zawjadii inankiisu guursaday oo wataksha naas wallahu xaqan takshaa bal taas weeye ama waxyaalaha kale meelo qaarkood iyo qisooyin kula soo arora oo waxaan raad lahayn oon asal lahayn bal haddaba taas baa soo degtay markaasaa markii qur-aanku soo degay ilaah baa uga guuriye ayuu wajaءa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilah yimi fadakala calayha bigayri cilmin iyada tan dee idan xaggeeda kaba yimi iyadoonu jirin inay zawaajkan baa dhacay ayaa uu usoo galay rasuulka ilaahay lana aqal galay kolle iyada nafteedaaba ku faani jirtay oo dumarka kale ayay ugu faani jirtay oo odhan jirtay idinka rasuulka ilaahay waxaa idin guuriyey ehladiinii qoyskiini iyo dadkiinii baa u guuriyey laakiin aniga zawajani llahu min fowqi sabci samawaati ilahay baa subxaana watacaala ii guuriyey oo i guuriyey samooyinka korkood oo bal matalan waa shay dee iyada khasayo ah iyada keligeed ay lahayd oo dumarka kaleba dumarkii kale rasuulka ilaahay bay ugu faani jirtayba taas haddaba bigayri idnin qaala faqaala qaala wuxuu yihi saabit faqaala anas ba wuxuu yihi walaqad ra'aytunaa waxaan is aragnay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam adcamana alkhubsa wاllaxma khubsi iyo laxmi inuu nasiiyu nagu qudiyu nagaba dhargiyey xiina mtada nahaar waa maalinta markii ay cadceedu kor noqotay ee irtafaca nahaar weeye cadeedi adigu markaa wakti yani duhurba gaadhinbe laakiin ay barqa dheer noqotay ama ay cadceedu kor noqotay ayaa dadkii loo yeedhay anas baaba u yeedhayey waxaa laga dhargay hilib iyo markaa khubs fakharaja annaasu dadkii way baxeen wa baqiya waxaa odhay rijaalun rag raggaasoo yataxadasuuna fi lbeyti bacda acaam cuntadii dabadeed bay rag aqalkii kusii hadheen iyagoo dee sheekaysanaya oo de bal maalan sheekadii iskuba iloobay eeg markii hore laba nin baan soo aragnay imaka halkan waa rag waa jamaaco saddex baad kaba dhig bal riwaayana way noo dambaysaa markaas bayno say culimadu waxyaalihii ay halkan yidhaaheen ama ay kuba jamciyeen eegi doonaan fakharaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay waa baxay watabactu bal si ay u gartaan taasoo iyaguna u baxaan watabactu waan raacay fajacala yatatabacu xujura nisaa-i rasuulka ilahi baa wuxuu gudagalay inuu raacraacayo kolba mid tegayo weeye guryihii iyo xujurooyinkii dumarkiisa yusalimu calayhina xaalu salaamayo wayaqulna ay iyaguna ku odhanayaan yaa rasuula allahi kayfa wajadta ahlaka ehelkaagii waa zaynabe bal ka waran maxaad loo kulantay seebaad heshay qaala famaa adri anas baa le anugu ma garanayo ana akhbartu inaad anugu ugu warramay ana alqowma qad kharajuu dadku inay baxeen aw akhbaranii inuu iguba warramay bal xadiidka duruqdiisu kole waa xadiidka anas riwaayadka qaarkood ee ruwaadda qaarkood ay kaba wariyeen waxaaba uu jasminayay inuu isagu ugu warramay rasuulka ilaahi markii dambe uu soo noqdo aqalkii ka laabmay inay baxeen iyaguna markiibay dareemeen ay kaceenba waa kan riwaayaadka qaarkoodna shaki waa ku yimi laakiin waxay kuba xambaaran tuntaasi awqaadda qaarkeedna anas dee waa jasminayay oo dee waa xusuusnaa ruwaadda qaarkood marka ay ka wariyeenna waa kan shakigu galay ama dee bashar weeyo kollay dee insaankana nisyaan waa kuba imanayaae bal taasun bay kuba xambaaranta waayo ruwaadda qaarkoodna agtooda jasmin baa ku sugan kuwa qaarkoodna shakigan baa adigu ay kagaba wariyeen qaala anas baa wuxuu ihi fandalaqa xataa dakhala lbeyt rasuulka ilaahi markay baxeen uu tegay oo gurigii buu galay fadahabtu adkulu macahu ana waan doonay oo waan tegay anigoo isaga la gelayaba faalqa sitra baynii wa bayna ilaahay unbuu sii daayay rasuulka ilaahay aniyo isaga dhexdoodii wanazla alxijaabu aayaddii xijaabka ayaa soo degtay qaala wuxuu yidhina wawucida alqowmu anas baa le dadkii waxaa lagu waaniyey bimaa wuciduu bihi waa aayaddan iyo dee inta kaba dambayso dee ina dalikum kana yu'di nabiya fayastaxyii minkum wallahu laa yastaxyii min alxaq macnaa dadkii waxaa lagu waaniyey wixii laguma waaniyo o ah guryihii rasuulka ilaahay ee iyagoo bal maalan loo idmo mooye inaanay isagaba iman bal maalan taas haddii ay cuntaba u yimaadaan markaa cuntada iyagoo dee sugahayn uno bal marka uu bislaanayo markaa aan iskaba imanahayn gees kalena markaa dee ay xaajadooda u dhammaata sheeke iyo waxyaala aan uba sii fadhiisanayn inay taasi dhacdo mooye si kale inaanay uba soo gelin dee waana taa aayaadkii taas baa dadkii laguba waaniyey wucida alqowm bima wuciduu bihim saada bnu raaficin fii xadiidihi ina raafic xadiidkiisa wuxuu ku siyaadiyey laa tadkhulu buyuuta nabiy ibnu raaficeen waa laba sheekh buu muslim lahaa midi waa moxamed ibnu xaatim ibni maymuun waa ninka bahzi kasii warinaya midna waa moxamed ibnu raafic oo isaga sheekhiisu abunadri yahay labadan sheekhee muslim xadiidka ka wada wariyey ilaa intaa hore markay wada dhammaysteenay wadaagsadeen ayaa moxamed ibnu raafic isagu wuxuu la dheer yahay riwaayada moxamed ibnu maymuun marka dambena waa kuwan isugu imanaya labadooduba waxay isuguba imanayaan sulaymaan ibn lmugiira oo labadooda sheekh sulaymaan baa u wada sheekhe moxamed ibnu raafic baa intan ziyaadada lahaa oo wuxuu kordhiyey xadiidkiisa laa tadkhuluu buyuuta nabiyi ilaa an yu'dana lakum waa dadka mu'miniinta oo guryaha rasuulka ilaahay gelina in laydiin fasaxo ilaa dacaamin cunto hayra naadiriina kuwa ay muntadiriina weeye kuwa sugaya kayrkood xaal aad tihiin inaahu bislaadkiisa oo idinkoo markaa dee cuntadii inta meelaha joogjoogteen markaa isleedin cuntadii way bislaatayaan iskaba imanayno taas xaaladiinma aana taa ahayn waa haddii laydiin yeedho oo laydiin idinku taas walaa musanisiina xadiidina hayra naadiriina inaahu bay ku cadfan tahay oo macnaa idinkoo dee isanku kuwa bal maalan weheshanaya xadiidkii oo dee xadiidka iyo taa iskuba iloobayana aydaan ahayn oo dee markaa cuntadii marka dhamaysataan aada dareereysaan kol haddii xaajadu dhammaato sheekiyo waxaasna aydaan usii fadhiyahaynba ilaa qawli wallahu laa yastaxyi min alxaq xadaثna aburabic الzahraniي وabu kamil fudayl بn xusein وqtaybaة بn saciidi qaluu xadaثna xamaad wahuwa بn زaydi can haabiti can anasi wafii riwaayaةi abi kamili samictu anasa na labadan sheekhee muslim ama saddex sheekh weeyaane xamaad ibnu zaydna way ka wada warinayaane abu kamil riwaayadiisu samictu anasan bay ahayd inuu haabit yidhi kuwa kalena can anasin qaala anas baa wuxuu yihi ma ra-ytu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam awlama cala imra'atin maan arag rasuulka ilaahay oo waliimo u sameeyey haweeney waqaala abu kamilin calaa shayin halkii cala imra'atin bedelkeeda calaa shayin min nisaa-i dumarkiisa kaba mida maa awlama calaa zaynabin weliimadii uu sameeyey zaynab oo man arag rasuulkii ilaahay oo weliimaha weynay haweenkiisii kaba mida markii uu guursaday u sameeyey oo macnaa ka badan ama lamidaba oo la siman intii weliimad ahaydee uu sameeyey zaynab bintu jaxsh waayo fainahu dabaxa shaatan barhkood dee waxba lama gowracin neefariyu gowracay neefkiina ilaah baa barakeeyey oo dad aada u badan oo tiradoodna ay noo dambayso ayaa bal isagiiyo xayskii qoyskii aansa ay keeneen ay ku filaadeen xadثna محamed بن cمr بن cabad بn jablaة بn abi rawaadi ومحamed بn baشhaari qaala xadثna mحamed whuwa بn jacfari qaala xadثna شhucbat عan cabdالعaزيز بn saaidi qaala samictu anas بna malikin waa xadiid keliya un iyo duruqdii yaquulu ma awlama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm calى اmraأati min nisaءi agtara wax ka badan aw afdala shaki weeye ama ka fadli badan oo ka qiimo badan mima awlama calى zaynaba waqaala haabitun اlbunaaniyu bima awlama kolley waxa badan ba'dan markay maada istifaamiyada ba'da jaaradi gasho alifta in la gooyo nusqooyinka qaarkoodna way dhacday waana luqo iyada iskaba jirta oo barhkood ay sugeen miyaa ha lagaba badnaadaba in dee alifta la daaye laakiin asalku wuxuu ahaa meelahan bima awlama in la yidhaaho adigay bimaa ii taallaan qaala wuxuu ihi adcamahum khubsan walaxman wuxuu dadkii ku qoodiyuu siiyey kimis iyo hilib xataa tarakuu ilaahay ka tegeen ujeedada way ka dhargeen oo dadkoo badnaa oo kolba qaybi imanaysay haddana cuntadii waa laga wada dhergo cuntadii markaa way kaba dhargeen taas bay xataa tarakuu xadثna yaحya بن xabيb بn اxariثiy وcasim بn nadr بn taymiy ومحamed بn cabdالأعlى kulhm can muctamirin wlfd لbn xabيbin lafdiga inoo soo socdana yaxya leh qaala xadثna muctamir بn sulayman qaala samictu abi qaala xadaثna abu mijlazin laaxiq بn xumayd waa nin taabici oo la yidhaha hore aynuu soo maray imaam nawina halkan wuxuu leeyahay isagoo laakiin qiilahaan usoo naqlinaya waxaa la yidhi ba bukhaari iyo muslim kuma sugnaa ruux magaciisu laam alif ka bilaabmo ninkan ahayn waayo laaxiq baa la yidhaha laam alif buu kaba bilaabmaya cid kale bukhaari iyo muslim kuma sugnaa ruux magaciisu taa uu kaba bilaabmaya taas wuxuu yihi markaa can anas bni malikin qaala lama taزawaja الnabiyu salى اllahu عalيه waslm zaynaba binta jaxshin daca اlqowma qowmkiibuu u yeedhay fadaqimuu cuntadii bay cuneen uma jalasuu yataxadauuna dadkii baa iska fadhiistay iyagoo sheekaysanaya qaala wuxuu ihi anas faakhada rasuulka ilahi baa wuxuu gudagalay kaanahu si wuxuu yatahaya u diyaargaroobaya lilqiyaami waa si ay dadku u kacaan iyagu tusaya si waxa kicid u diyaargaroobayo falam yaquumuu maaha dhammaantood in badani way kacdeen waa midhadh weeye ayaanay kicin falamaa ra'aa dalika markuu arkay iyagoo iska sii fadhiyown ayuu qaama rasuulka ilaahi kacay falamaa qaama markii uu kacay ayuu qaama man qaama min alqowmi dadkii qaama uu kacay man qaama ciddii kacday min alqowmi weliba barh baa harsan uu baxay waa kusoo noqday iyagoo weli fadhiya saynu soo maray inoona dambaysan zaada caasimu wbnu cabdilaclaa fii xadiiihima qaala eeg caasim ibnu nadri iyo moxamed ibnu cabdilacla iyo yaxya ibnu xabiib alxaarisi saddexaasaa muslim xadiidka ka wada wariyey lafdigaa horena lafdigii yaxye ayuu ahaa muctamirna way ka wada warinayeen haddaba in yaxya intaasuu ku dhammaaday caasim iyo ibnu cabdilaclaa oo muxameda ayaa iyagu waxay siyaadiyeen iyo xadiidkoodan ay muctamir ka warinayeen ku siyaadiyeen qaala anas baa wuxuu yihi faqacada alaaatun eeg mar jamaacaynu soo aragnay rijaal baynu soo aragnay saddex baan ku fasiranaynaa imakana saddex markii horena laba kolley culimadu siay kuba jamciyaana iyadoo dee riwaayaad kasta aan leenahay inta la jamcin karo waa la jamciya oo dee iyadoo la keri waayo mooyaane lama kala tarjiixiyo ama waham midhkood lagama dhigo markii hore jamaacadan bay ahaayeen oo dee markaa hore waa la kackacaye laakiin jamaaca ama saddexdan baa hadhay rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh saddex iyagoo ah iyuu kagaba tegey markii dambe waa kan kuba soo noqday oo adigu malaa dee tigidii rasuulka ilaahiy intuu kaba tegay dabadeed ayaa mid kacay oo markan dee labana ay iska sii fadhiyeen oo de waa markii hore saddex bay ahaayeen laakiin ugu dambayntaan rasuulku soo noqon baa mid malaa dee arrintii kole aduu arkay gurigoo rasuulka ilaahay kaba maqan yahay ayuu kacay markaa saddexduna waa markii hore intay ahaayeen ay dadkii kaga hadheen labaduna waa markii dambe intii ugu dambayn dee sheekaysanaysa xataa rasuulka ilaahay intuu kuba soo noqday uu kagaba tegay mar labaad ilaa ay kaceen markii dambe ay arkeen rasuulka ilaahay noqday uma inahum qaamuu may way win النabiya slى الlaهu عalيه waslm ja liyadkula faida qowmu juluusuhum rasuulka ilahi baa soo noqday si uu galo waabu arkay iyagoo fadhiya uma inahum qaamuu fandalaquu way kaceen markaasay tegeen qaala wuxu uhi fajiئtu waan imi waata riwaayadan eeguu jasmiye faakbartu الnabiya slى الlahu عalيه waslm anahum qad indalaquu rasuulka ilaahay baan ugu warramay inay tegeen qaala wuxuu uhi faja rasuulka ilaahay baa yimi xataa dakala ilah gurigii galay fadahabtu adkulu waan doonay ama na waan tegay anigoo gelaya isaga maciisayna kaadibkiisii baa uu la geli jiray awal horebe faalqa alxijaaba baynii wa baynah qaala wuxu uhi waanzla allahu caza wajal ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkuluu buyuuta nabiyi ila an yuudana lakum ilaa طacaamna gayra naadiriina inah ilى qawli ina dalikum kana cind allahi caظiima وxadثnي cمر بن ناqd qال xadثna yعqوب بن ibrahيم بن sعد qال xadثna abي عن صالح qال بن شhihاaب محamed iبن شhihاab ba wuxuu ihi iبن شhihاaب iن أنس بنa mالك أنس بن mالك qaala wuxuu yihi أna aniga aclam الناasi dadka ugu aqoon badan bالxijaabi xijaabka soo degitaankiisa maha dee kayfiyadiisiiyo umuuraha iyo cilmigiisi waa xagga marka la eego bilowgiisiiyo siduu kuba bilaabmay anaa dad oo dhan ugu aqoon badan laqad kaana ubay بن كacb caalimkaa صaxaabadii ayaa waabuu iweydiinayay ysalni wuxuu ahaa yasalni anhu xataa abu ubay ibnu kacib baa iweydiin jirayoo arrintan iga warsan jiray qaala anasin asbaxa rasuul llahi salى اllahu alيه waslm caruusan bizaynaba binta jaxsh rasuulka ilaahi baa waa berisay isagoo aroos ku ah zaynab laftiga caruusna waataan xalay kaba soo hadalay in labadooda dhinacba loo isticmaalo qaala wuxu uhi wakaana taزawajaha bimadinati intii madiine la joogay bacda alhijra ayuu guursaday rasuulka ilaahay fadaca annaasa lidacaami dadkiibu wuxuu ugu yeedhay cunto bacda irtifaaci naar waa halkii ibtida nahaar aynu kuba soo marray intii maalintu ay kor noqotay aduu balka cadcaddu ay aada u kor noqotay dabadeed ayuu dadkii ugu yeedhay cunto fajalasa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wajalasa macahu rijaalun bacdamaa qaama alqowm intay dadkii dareereen dabadeed rag baa iska sii fadhiyey xataa qaama rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam famashaa famashaytu macahu waan la socday xataa balaqa baaba xujrati caaishata uma danna anahum qad kharajuu wuxuu maleeyey inay baxeen farajaca farajaca warajactu macahu faida hum juluusun makaanahum farajaca markaasuu noqdo farajactu haaniyata ana mar labaad baan la laabmay xataa balaqa xujrata caaishata farajaca farajactu faida hum qad qaamuu markii dambe waaba iyagoo kacay fadaraba baynii wa baynahu bisitri daahbuu anaga dhexdayadii ayuu kusii daayey waanzla allahu aayat alxijaabi xadثna qتaybaة بن سacيid qال xadثna jacفr yعni بn سlayman عan اljacd abi cثmaan عan aنس بn malik qal anhu qaal faljacd ibn dirhm ibn dinaar baan ujeeda alyashkuri kunyadiisa abu cثmaan baa la yidhaahaa waana nin siqoo dabaqada zuhri kaba mid ah weeye anasna kaba warinaya xalayto ayaa casharka meelihii inooguba dambeeyey ayaa waxaan soo aragnay mar uu dee duruq dhowra tirinayay isagoo xadiidkii anas ee isaguna bal kolley qisadii safiyo kuba tacalluqsanaa ayaa meelihii inoogu dambeeyay ahayd baa waxaan filaya dariiq yarunbaa halkii inoogu dambeysay ahayd duruq rag kala duwan oo anas xadiidka ka wariyey buu tiriyey marka waxaa kuba sugnaa oo kaba mid ahaa xadaثna mحamed بn cubaydin اlkubariyu qaal xadaثna abu cawaanata can abi cثmaana can anasin marka xalayna waxaan idhi abu cثmaankaasi waa abu cثmaan الnahdi cabdالرaحmaan ibn mall oon yidhi markii hore anas buu ka weyna waayo waqtigii rasuulka si ka waabixiyey laakiin lamuu kulmin mkhadram buu ahaa bal taa hadalkaa marka la eego abu cثmaan taa saa ku fasirayna waxaan ictimaadsanayay oo kale waa sheekan ama kitaabkan albaxr muxiid la yidhaha sheekh maxamed cali aadam uu leeyahay dee muslimka waasa isagoona kitaab kolley aada u dabdisan muxarara laakiin kolley waxay i muuqatay taasi inaanay sawaab ahayn oo kolley sheekhana wax kaba dhacay un taasi ay tahay in halkaa abu cusmaan aan kuma fasirno in de kolley umuuro dhowrina waabay jiraano abu cusmaan marka la eego tahdiib tahdiib oo kale iyo ruwaadii anas kaba warinaysay kumay darin gees kalena abu cawaana laba socdo abu cawaana sanada uu dhashay iyo sanadan uu abu cusmaan inahdi dhintay waaba isku waqtiyo dhowr iyo sagaaشhankii jirada ayay dhalashadiisa ayd kana dhimashadiisa ayd haddaanu kaba horeyno ma soo gaadhin abu cawaana taama buu soo gaadhin bal markaa waxay anigu barka imikasan dee ii muuqatay halkan imika ii daahira waa abu cusmaan kaa hore xalay aan ilaaha cabdiraxmaan ibnu malli weeye abu cusmaan inahdi weeye waxaana dee kitaabkaasaan raacaye laakiin isma qaban karaan ninka ka warinaya marka abu cawaano iyo bal matala anas iyo suuradaasi abu cusmaan inahdi ma noqonayo waa ninkan imakaan hayno ee jacd ibnu dinaar la yidhaaho taas buu noqonayaa bal iyada xalay se waxaan ictimaadsanayey kitaabka aan idin sheegay aan ictimaadsanayn marka ninkan waa abu cusmaanka qاaل تزaوجa رasuuل اللhi صلى الله عليه وsلم فdkلa بأhلiha qاaل faصaنacت أmي أmu سulaym xaysan waa haweeney kale maahe waa زaynab waanata aan soo aragnay rasuulka ilaahay neef intuu qalay uu dee khubsi iyo kimisna la sameeyey dadkii uu dhargiyey halkanna waxay nooguba sugan hooyadii umu suraym inay xays intay soo samaysay markii uu la aqalgalay haweeneydan zaynab inay soo dirtay qandiciyadoo kale wuxuu kaba dhigaa qiso qiso gashay inay tani tahay oo tan damboo kale iyo wahamiyo kaba dhigaa laakiin wax waham laga dhigaa ma jirte rasuulka ilaahayna waa sameeyey neefkana waa qalay kimisna waa la dubay ama khubsina waa la dubay dadkuna way ka dhargeen waxaa kaloo dee hadiyadana way timi ay usoo hadiyeysay umu sulayma imaka xadiidka inooguma sugan oo meeshii taqliid dadkii siqaada ah ruwaadii lagu tiriyo qalad ama waham ama inay axaadiis iskaba gashay oo qiso kale taasi ay tahay iyada meesha ma taale tawjiih ay ku tawjiihiyeen kolley culimadu ama raggii xufaadaasa ibnu xajar iyo keyrkiiba bal taas bay noqon oo waxa weeyaan hadiyadana waa gaar rasuulka ilaahi wixii uu sameeyeyna iyaduna dee isagaa sameeyeyba tanna qoyskan baa usoo diray xays bay samayso fajacaltu fii tawrin waa weel dee dhagaxi ama sufri iyo waxaa naxaas ka samaysan jiray ama dhagaxa adigu waa galaasun weeye tawr horey nuu soo maray xaggii weyse iyo faqaalat ya anasu idhab bi hada ilaa rasuuli llaahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi ugeeya faqul waxaad tidhaahaa bacaat bi hada ilayka ummii waxaan waxaa kuu soo dirtay hooyaday wahiya tuqri'uka salaam waanay ku soo salaamaysaa wa taquulu waxaanay leedahay ina haada laka mina qaliilu ina haada kani laka aduu kuu sugnaaday ama dee laka xaal uu adiga kuu sugnaaday qaliilun mina ama xagga iyaga waa wax yaroo ujeedadu waxaad mudatay waxani uma dhigmaan uma qalm waa wax yar weeyaanoo wax saasa maha waa ictidaar iyadii u ictidaaranayso oy leedahay bal maalan waxaani marka la eego adiga mansiladaada iyo waxaad nagu leedahay iyo xaqa aada leedahay tani wax yar unbay noqonaysaa wax qiimalo iyo wax la sheego maaha tani ina hada laka mina qaliilun ya rasuul اllahi qaala markaa fadahabtu biha ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam faqultu ina ummii tuqri'uka asalaam wataqulu ina hada laka mina qaliilu ya rasuula allahi faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi dachu dhig uma qaala wuxu uhi idhab tagoo fadcu lii fulaana wafulaana wafulaan hebel iyo hebel iyo hebel igu yeedh waman laqita iyo cidad cidaad la kulanto wasama rijaalan rag buu magacaabay iyo ciddii alla ciddii ula kulmo ciddii uu magacaabayna wuu yeedhayay ciddii kale ula kulmona wuu yeedhayay qaala wuxu uhi fadacawtu man sama waman laqaytu waman laqaytu ciddii uu magacaabayna waan u yeedhay ciddii alla ciddii aan la kulmana waan u yeedhay qaala qultu lianasin waxaa odhanaya raawigii xadiidka kaba warinayay waana jacb bay maalan ayaa imaka inoo warinaya riwaayadane cadada kabkaanu imsay ahayn dadkaa badan ee yimi ee gurigii intay yimaadeen cuntadaa cunay daxayskii iyo dee khibsigii iyo laxmigiiba weeye qaala wuxuu uhi zuhaa alaati miatin saddex boqol qadarkood bay ahayd macnaa saddex boqol wax adigu qadarkood ayaan waa tiro badan mar may soo wada gelayn kol boqolaa soo gelaysay laakiin ilaa mucjiza rasuulka ilah mucjizaadkiisi kaba mida aclaamtii nubawadiisa waana wax soo noqnoqda taksiru dacaam bal maalan oo cuntadii oo la badiyo tibaa ilaahay badiyo tibaa wada qaaday deeqday baan ujeedaa waqiila waqaala lii rasuul llahi sala allahu alay wasalam ya anas hati tawra anasow keen tawrka markii dadka ay yimaadeen qaala fadakhaluu xata imtala'at isufatu waa daaradii ilaahay buuxsantay dee hadhaysnayd iyo walxujratu maqsinkiiba faqaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam liyataxallaq casharatun casharatun toban toban u fadhiista weeye oo macnaa xalqaha samayseen toban toban xalqadiinii kaba dhiga tobanba qayb meel ha fadhiisteen walyakul kullu insaan insaan kastaana ina cuntadii isku nooc keliya ahayda ha cuno mima yalihi waxa isaga ku soo xiga dhinaciisa un ha kaba cuno qaala faakaluu xataa shabicuu qaala fakharaja daa'ifatun dad baa baxay daa'ifa baxday dakhala daa'if haddana koox kala soo gashay xataa akaluu kulluhum ilaa ay dhammaan wada cuneen faqaala lii yaa anas irfac sarow qaad oo bacna qaad oo weelka kor yeel qaala wuxu uhi fa rafactu weelkii baan rafacay amaan sarow qaad meeshii ka qaaday famaa adri ma garanayo xiina wadactu hadda waa xayskii markii aan dhigay kaana inuu ahaa agsara mid ka badan badan am xiina rafactu ujeeddadu dadkaa badan ee yimi ee saddexa boqol ku dhowaa iyagoo cuno ka wada dhergay haddana waxay ka dhimeen ma jirinoo markii ugu horreyseen soo dhigay iyo imikadan aan qaadayo kooda badan maba garanayo ujeeddadu way isku dhadhawaayeen oo wax adigu nuqsaan oo muuqatay mayu jirin qaala wajalasa dawaa'ifu minhum yataxadatuuna fii beyti rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam saddex bay ahaayeen warasuulu llahi sala allahu calay wasalam jaalisun isagoo rasuulka ilaahay fadhiyo wazawjatuhu zawjadiisuna muwalliyatan xalay tahan zawj aan lahayn waa laqadee laqa jirta weeye dee barhkood haba inkireene ha laga badnaadee النووي بقول هكذا هو في جميع النسخة وزوجته وهي لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها وحف في أحد أما مشهور كان تأذى لقوية لكن عن لغة صاد نقنقتها حديث هي الشعر كذا زوجتي سنوى زينب مولية وجهها إلى الحج حق ذلك وسجد أقل كما هو أقل كريه ومقصن كريه ذلك نوى يفضيها markii wax lagu cunayana waa kuwa barhadheen iyadu xagga gidaarka ayay u jeeday oo dadkii bay kaba jeeday oo wejigeedii xagga gidaarka ay u jeedisay fasaquluu way cuslaadeen calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam fakhawa macnaa rasuulka ilaahay baa doonayay inay baxaan oo may bixin fakharaja rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam fasallama calaa nisaa'i uma rajaca falamaa ra'uu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qad rajaca dannuu waxay u maleeyeen annahum qad saquluu calayhi inay kuba cuslaadeen oo dee rasuulka ilaahay doonayay inay baxaan aanay bixin قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخصت إلى وداه سيداي ودخل أقل شيء قالي وأنا جالس في الحجرة أنا مركا حجرة فرديي فلم يلبث من نقانين إلا يصيرا حتى خرج علي رسول كلا يبالكم مركا ورقالوا نقواصوا بحي ويمي وصد آية القرآن كايدنا وقود الأغري وانزلت هذه الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأنا آيات كم بأغري على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يؤذن لكم إلى آخر الآية تاس بأغري قال الجعد قال الجعد جعد باوحري قال نصر بن مالك أنا أحدث الناس ذاتك ولنك وقل له باني عهدا حق وقتك bihadii alaayaat oo ujeedadu dad oo dhan anaa marka ay aayaadkani soo degeen rasuulka ilaahay kuba dhowaa dadka oo dhan kagaba dhowaa ugana cilmi badnaa waqtigaas waxujibna nisaa nabiya sala allahu alay wasalam marka aayaddii xijaabka markay soo degtay markii rasuulka ilaahay baaba la xijaabayba وحدثني انت يربى انه هذا وقت انه ديراد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابي عثمان عن ناس ابي عثمان وجعد قال مكان قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سليم حيثا في طور من حجارته طور كاسي وقلاص كاسي أما كوب كاسي والكاسي لقحمك وقرنا أما كسميسنا فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين سوددنا أمك عابي فدعوت له من لقيته إذ الله إذا الله كل ما نقول فجعلوا يدخلون عليه waxay gudagaleen inay usoo gelayaan fayakuluuna wayakhrujuuna way cunayeen oo way baxayeen wadaca الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam yadahu calى الطacaami rasuulka ilaahay baa gacantiisii cuntadii duldhigay fadacaa fiih ilaahay buu baryey waa ku duceeyey o isagaa deeta barakeeyey waqaala fiihi ay fi طacaami cuntadii ayaa wuxuu yihi maa shaa allah wixii ilaahay doono an yaqula inuu yidhaah macnaa ujeedadu uu duceeyey ilaahay buu baryey wixii ilaahay u iraadeeyey inuu yidhaaho ee barye ahaa iyo barake ku ducayd ahaa ayuu rasuulka ilaahay laba yimi walam adac kama tegin axadan axad laqiitu aan la kulmay ilaa dacwad ruux kastoo iga soo horbaxaba waan u yeedhayay فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث شكلي يا حديث كيف كل رجل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيء رسولك لا يحب دقلين كحشوض إنه يقع وحكو إلهه أما بحي إلهه فخرجه بحي وتركهم في البيت وقرق فليوك قتلي فأنزل الله عز وجل ومرك دمو صلى نقضي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه إنه ناظرين معنا منتظرين وي إنه نوى بس إدراكيس يا بسات كيس إذنكم سوقهاي قال قتادته غير متحينين طعاما معنا إذنكم وقتي aafilanaysaan oo dee cuntada waqtigiisii oo eegaysaan oo sugaysaan oo waqtigaa kusoo beegaysaan aanay jirin walaakin idaa duciitum haddii laydin yeedho idinku maha saas inaad tidhaahaan dee waqtigii cuntada marka uu gaadho iska soo gashaan gurigii idinkoo cuntadaa doonaye haddii laydin yeedho fadkhuluu gala dee markaas idinkoon u fadhiisanayn haddana sheeko dambe oo sii sheekaysataan xataa balaga dalika adharu la quluubikum wa quluubihina wallahu subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk